الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay oo dhexda kaga jirnay baabkii bal ixdaadkan markay geeri ciddadeeda ay jirto haweenaydii dee markaa muctadada ahayd ku waajibayay bal taas baa inoo socotay axaadiisna way noo socotay waxaana soo ogaanay bal walow axaadiisii horeynu soo aragnay cibaaradooda qaar inaanay wujuub laga faa'iidaysanahayne dee jawaasun laga faa'iidaysanayo ama inuu bannaan yahu laga faa'iidaysanayo laakiin xadiid aynu soo marro imakana soo noqoniyo bal waxa weeyaan iyo bal umuuro kale iyo itifaaqi ahlucilmigiyaba taas baan waajibnimada kaba qaadanayna umuurahaas aynoo horeeyey axaadiisna way noo socotaay oo wuxuu yihi muslim raximah llahu tacaala وxadaثna abu bakr bn abi shaybata وcmr الnaqid qaala xadaثna yaزيid bn haaruna قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة تحدثه عن أم سلمة وأم حبيبة xadiidka xalay waynu soo aragnay labadan dariiqu leeya umu salamo keliya umu xabiibana waynu soo aragnay marka aynu qorooyinkeenan kutubtu u raqamaysan tahayna saas buu laba raqamo toddobiyo sideetan iyo sideed iyo sideetan dee markan kun iyo afartan boqol iska daayo ayoo dee isku xigay baa xadiidkii wada siiyey sababtoo labada saxaabi baa la kala tirinaya ama labadan ee uma almu'miniin mid kastaaba ay ahayd baa markaa mid kastaba riwaayadeedii baa la kala tirin xalayna waan soo aragnay taa sanadka inta kalena waa xumayd ibnu naafic waa nin nala socday oo xalayna riwaayadiisu ay soo noqnoqonaysay oo xalaytana soo yar hadal qaadnay wuxuu yidhi bal markaa umu salama iyo umu xabiiba ayay zaynab binto abi salama oo dee umu salamana waa hooyadeeda ay maqashay tadkuraani iyagoo sheegaya oo labadoodu waxay sheegayeen waa umu salama iyo umu xabiiba anna imra'atan haweenay atat inay timi rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ay u timi fadakarat lahu waxay u sheegtay haweenaydna horta haweenay qoreeshay ahayd been anna bintan lahaa inan ay dhashay tuwufiya canhaa zawjuhaa ninkeedii inuu kaba dhintay taas bay u sheegtay ciddadii baanay ku jirtaa muddadii ciddada ziinadii iyo dee diibku kaba mid ahaa iyo waxaasna dee way ka tagtay oo lafdigan ixdaadba waa dee waa alimtinaac can iziina fashtakat markaa waxay rasuulkii ilaahay u sheegtay in inan iyada ay dhashay ninkeedii uu dhintay ciddadiina way ku jirtaa markaa fashtakat waxaa xanuuntay caynuhaa isheedii baa xanuuntay oo adigu bakooriya baa ku dhacdo ishii ayaa xanuunaysa xalayna lafdiga dabdigiisaynu soo marray caynuhaa inaan rafcina inuu faacil yahay walow mundiri si ka duwan uu ku dabdiyey oo caynaha uu kuba dabdiyay oo labadaba laqbada xalaytaan soo sheegnay maka halkan dee tiiqa ayaynu kuba soconaa aan yar raajax yeelay oo ah nusqooyinka muslim barhkood fashtakat caynahaba inay dhacday macnaa ishii ayaa xanuuntay fa hiya iyadu turiidu waxay doonaysaa oo ama hooyadiibaaba doonaysa dee an tagxulaha ama iyadiiba an tagxulaha waa dawa ahaan iyo inay indhakuul mariso dee indhakuulshuna waxyaalihii laysku qurxinayana ka mid weeye imikana waxay uba isticmaalayaan ciladan ah maaha tasayununene waa arrintan kaliya baahidan keentay way u baahatay oo ku xligin antagxulaha inay ishii indhakuul mariso faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi qad kaanat waxay ahayd ixdaakuna midda idinka idinka midi dumarow tarmii mid tuurta bilbacarati kale bilbacarati haddaan idhaahna malaa sukunkuna waa iska bannaan yahay oo albacar iyo albacar labadaba oo dee kan waa soo naqliyaan xagga luqada xalayna waan soo aragna xataa awqaada qaarkeed carabkaygu sidaasaabuu ahaayo waa laba luqoo jira uuna saalad waana waxalla wixii ama dilfile ama khufle ayaa dee tooda loo isticmaalaa macnaa dee geeli waa khuf buu leeyahay delfina waa wixii raaf lahaa intaba waa loo isticmaalaa lafdigan saaladooda waxay tuuraysay saalay tuuraysay cinda ra'silxawli sanadda marka dee laga dhinto ay sanad dhammaysato sanadda madaxeeda waa markay sanaddii buuxsanto ayay tuuraysay xabad saalo ah macnaa muddo dheer oo sanad gaadhay ayay ku jiraysay xaalo adagoonay isnadiifinahaynoo dad aanay dhex gelaynoo meeshaa buulkaa yar xifshiga aynu xalay soo marray ay ku sugnaan iyadoon maydhanahayn iyadoon ciddiya iska gurahayn iyadoon tima iskaba goynahaynoo aan subkanahayn oon dhaashanahayn oo dee saas markay soo baxdona dee mandar qariiba ayunbaabay kuba soo baxayso haddana markaa maxaa dhacaysay inay saalo tuurto cinda ra'si alxawl xalaytan cibaarada soo sharaxna waxa loogaba jeedo haddaan in yar kuba celinana kollay dee laba macno ay meesha sheegeen in tuuridan ay tuurtay xabaddan saalada ah bal cinda mururi kelbina waa ti aynu soo marraybe tuuridan ay tuurtay macnuhu waa saa imaka ay xabaddaa u tuurtay gacanteeda ay ugaba baxday xabaddaa saaladii ayay iyadna wixii ay ku jirtay ama shidiya mashaqo ahayd u dhammaysatay uga dhex baxdo waa ficilkan iyo dee wixii kale raacayay fududaadkaynu xalay soo maray ayaa macnuhu yahay wixii ay markii hore kuba jirtay bay kaga dhex baxday waxaa kaloo dee macnaha kale yidhaahayna kuba sugan halkan waxaa arrintu ay tahay walow dhib badan aan soo maray waa sanadaa dhan ay dhibaatadaa ku jirtay haddana marka la eego wixii uu mutay dee ninkaa igaba dhintay wixii waxaasi saaladaasoo kale aan tuuray ayuunbaabu waa wax aan qiimo lahayn wax yar saalada aan tuuray laba mida marka loo eego wixii uu mudanayay xaq ahaa iyadoo mashaqo badan soo martay markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi ujeeddadu xaalada adag ee dhibta leh ayaa kuba sugnaydeen markay geeri dhacdo muddadaa sanadaasoo dhibaatadaasna ay jirto aan dee fi sharci aan xagga sharcigeenna jirin wainamaa hiya muddadan aada sabraysaan ixdaadka iyo ziinada aad ka tegaysaani aad dee arbacatu ashhurin wa cashrun marka taa loo ego waa muddo yar waxaa laga tegayaana wixii laisku qurxinayo nagaa masi ku here jooga ya ma tukanaya iska dhaaf marka ixdaadkaas in marka la eegona quruxdin baa laga tegayaayo dee wixii kale lagama tegayo bal haddaba dee inta adkaysta weeyo sabra muddadu waaba taasuun xadiidka xalaytaynu kollay inahaas mafhuumkiisa soo ogaanay وxdثna cمر الناqd وبن أbي cمر ولفظ لcمر qال xdثna سفyان بن عyynة عن أyوب بن موسى عن حmayd بن ناaفع عن زaينب بنت أbي سلمة qالت أنha qالت زaynب waxay tidhi لma أtىa markuu yimi naعy أbي سفyاaنa أbي سفyاan warkii dhimashadiisu waa khabarkii iyo warkii geeridiisu ay timi nacyi khaبر الmوت baa laydha waxaa kaloo halkan dabdi ahaan inoo bannaan in caynta aan sukuumino markaa ya-du shado ma yeelanayso oo aan idhaahno lamaa ataa umma xabiibata nacyu abi sufyaana nacyu macnaa markii ummu xabiiba aabbaheed abu sufyaan war dhimashadiisii warkeed warkeedii ay soo gaadhay ayay dacad dalabtay filyowmi thaalitثi maalintii saddexaad waa markaa dee labadii cishe hore iyo murugadii iyo baaba jirto ziine iyo waxaa way iskaba tayseen bisufratin waa diib midabkiisu kaa cawlanyo dee khaluuq ama wax laba mid ah ayay tidhi ii keena fa masaxat way masaxday oo bihi bisufra diibkii dee sufradu ay kuba sugnayd diraacayhaa labadeedii dhudhun iyo wacaaridayhaa labadeedii dhaban bay marsatay wa qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa can haadaa diib maanta aan marsado iyo waxaan udgoon haniyatan mid ka kaaftoonoo dee waaba geeriyeysnayo o aabbahay baaba dhintay waana maalintii saddexaadba wax weyn ma sii mootanayn marka inaan isma qurxiyo aan wax udgooniyo waxaa marsado isdhaldhalaaliyo anugu maanta umamaan baahnayn bay leedaho hani ayaan kaba ahaa laakiin maxay taa u yeeshay waa ujeeddadu walow aanay doon ahan oonay dan ka lahayn haddana ixdaad suuradii si aanay u yeelan si wax ziina geeridan timi daraaddeed inay waana aabbaheed zawj maaha afar bilood iyo tobana ixdaad suuradeed say ugaba baxdo wax suuro ixdaadla ay ugaba baxdo ayay tan samaysay waana sii dee zaynab iyo iyaduba ay yeeshay saynu xalay soo aragnay markaasaa maxay tidhi samictu waxaan maqlay annabiya salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaaluu ku qowlayo laa yaxilu xalaalu ma aha liimra'atin haweeney tu'minu rumaynaysa billaahi ilaahiyo walyowmi alaakhiri haweeney mu'minada uma banaana an tuxidda inay isbasaasiso quruxdeedii iyo ziinadeedii inay ka tagto ficilkana xalaysaan soo sheegnay rubaac iyo hulaasi labadaba wuu noqdaa oo tuxidda iyo an taxidda iyo an taxudda intuba markaa way banaanaanaysaa mar waayo markuu hulaasiga iyo xadda yaxiddu iyo yaxuddu buu ku wada yimaadaa an tuxidda fowqa halaaثin saddex wax ka sarreeya inay ziinadeedii uga tagto uma banaana ilaa calaa zawji nin uun mooye oo ujeeddadu axad qaraabadeedii ka mid ahaa aabbaheedii ilmaheedii inankeed inanteed walaalkeed axad dadka caynkaasee dee geeridoodu ay aada u taabanaysaa marka uu dhinto hadday dee geeridaa daraaddeed ay wixii qurux iyo ziino uga tagto waxaa loo ogol yahay lawcadan ama shiddadan xusnigu leeyahay daraaddeed saddex cisho laakiin saddex cisho wax ka badan inay ziinadeedii uga tagto arrintaasi wuxuu bannaan ma aha taas tanna waa bannaan inuusan xalay kaba soo warramne waajib maha saddexda cisho marka waxay u samaysayba si aanay arrintan ugu dhicin dembigan si aan ixdaadka suuradiisii bay ugaba baxday ficilkaa u samaysay ilaa calaa zawji ninkii dee qabay uun mooye marka uu dhinto fa innahaa waa haweenaydii tuxiddu waxay ziinadeedii ka tegi calayhi cala zawji arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo tobano waa muddada ilaahay yihi yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashran ba waxaa la socda fadhigaa zawaajiya waxaa laga fadhiyayo ay ciddo tirsanayso ixdaadkan baa la socda markay geeri ay tahay adiguna waa haalibkiisaynu xalay soo maray ee haddii haweeneydu ay uur lahayd markaasoo intaanay muddadaasi gaadhin ay dhasho ixdaadkiina wuu raacayaa oo kolle dee ciddadii ka baxday ixdaadna ma jirayo weeye lama masala jirta bal dee haweeneydii waa xaamilba muddadiina afartii bilood iyo tobankii way ka badantahay dee xalesan soo ogaanay icdaadkeedu ama ciddadeedu wawlaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna waa intay ka dhalayso laakiin ilaa bal haddii sagaal bilood ama sideed bilood ay dee ilmuhuba intuu markaa cusbaa ay sido intaasna ixdaadkii ciddadii way ku jirtaa cidima guursan karto waxa weeyaan miyay ixdaadkiina intaasii soconaya kollay dee shaaficiyada iyo maalikiyada agtooda in ixdaad kuwan soconaya oo kole haday ciddadii jirto ixdaadkiina waa jiraya kole haday wafaa tahay way jiraan dawaa'if culimada kala mida oo labadooda kala reeba oo ciddadii de waa ilaa wadculxamli bay ku dhammaanaysaa intay doonto haba gaadho laakiin ixdaadkii afar bilood iyo toban markay u dhammaadaan ixdaadkii waa ka hadhayaa taas yidhaaha barhkood baabasta dee waxa weeyaan halkan jumhuur uba tiriyo walow taasi ay yar leedahay oo maalikiya unbay ka soo reebeen lakin shaaficiyadna qowlkoodu waa taas waxaa laga yaabaana inaanay jumhuur noqon dee qowlkaasi laakiin way jirnaa dawaaf culimada ka mida suurada ixdaadkii iyo ciddadii kala reebaya markay afartii bilood iyo tobankii buuxsanto bal waa wax jiro oo maaha qowl dee imaka halkan marfuudana maaha axaadiidu weli way noo socotaa waxadaثana yaحya بnu yaحya وqtaybaة وبن رمحin عan الlayث بn سacd عan naaficin أna صaفiyaةa binta abi cubaydi xadaثath عan xafsata aw عan caaishata kolley macnuhu waa axaadiistii hore unbuu la mid yahay walow dee xadiiث inoo cusub uu yahay oo imaka cid kale ay warinayso sanadkii hore sanad aan hayna imaka xumayd ibnu naafic iyo riwaayadiisii zaynab waa ka baxnayba wuxuu bal maala imaka naafic waa mawlihii ibnu cumar ayaa ka warinaya haweeney safiya la idhaaho safiya binti abi cubayd sida ibnu cabdilbari iyo qolooyin baaba saxaabada ku daray oo kutubtaa saxaabada ku sheegay oo halkaasay si waxay idraak iyo soo gaadh rasuulka ilaahay ay leed soo gaadha ay leedahay laakiin daara qudni oo kale taa waa inkiraa oo wuxuu idhaha lam tudrik الnabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay may soo gaadhin sa haddii aan idhaahno waa haweeney taabiciyade laakiin taabiciinta kuwii ugu horeeyey ama dabaqadii labaadeed ruwaadda iyo taabiciintii waaweyneyd bay noqonaysaa waxaana qabay ibn cumar waa zawjadii ibnu cumar weeye ibnu cumar zawjadiisii weeye barhkood baa la yidhaha aabihii khilaafadiisii baa u guursaday marka waa ruux roomba ee barhkoodna waa kuba sheegtay rasuulka ilaah inay soo gaadhay yaanay wax kaba maqlinba iyagu sheegtay safiya binti abi cubayd waa haweeney saasoo hiqaa taabiciyada waana zawjadii ibnu cumar kitaabkeennan aan haynana xadiidkan imaka hore umaynaan soo arago way leedahay mooye dikri inaan usoo aragnay xaj dhexdii mar halkaa dee waxa weeyaan iyado bal matalan xaj ine laakiin halkan xadiid ahaan ay warinayso kan baa u horeeya xadiid kalena uu dambeeya xadiidkii ahaa ruuxa ruux caraafa u taga oo wax weydiiya salaad lagama aqbalo afartan cisho xadiidkaasna sanadka iyadaa ku sugnayd ee imaka halkan xafsa aw can caaisha kaasna maxaa kuba sugnaa can bacdi aswaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam waa haweeney mubhamo oo rasuulka ilah haweenadiisay kaba warinaysaa xadiidka kitaabka qaybihiisa dambena waa kuba imanaya dee aakhirka maahe laakiin waa qaybihiisa dambe ayuu xadiidkaasi nooguba imanaya labada xadiid bay kitaabka ku leedahay kolley waxay walaaliyeen ninkii mukhtaar ibn abi cubayd la odhanaye dee kadaabka ahaa ee kolla ciraaq iyo dhulka laba wareegay ee qabsaday ilaa markii dambe muscab ibnu cumayr oo dikrigiisu muscab ibnu zubayr oo inoo dambeeya oo dhulka waqtigii ibnu zubayr walaalkiina uu dee dhulka markaa waqtigii cahdigiisii uu isagu ciraaq kala wareegay oo uu dilayna dee muscabna markii dambe cabdimalik baa kalaba wareegay ninkaas kolley waa nin adigu dee beenaalo ahaayo waxyaa la sheeganayo kolkol si wax j ma lagu imanayaba taas oo kale markii horena dad baa raacay oo dadkii xusein dilay ayuu markaa uu isagu qaalib u noqday dhulkaa qabtay waxallo wixii xusein qayd ama dagaalkaasuu joogay lagu dilay buu tatabucode wixii ka noolaa ayuu wada laayey oo lasoo wada qabtou wada laayey taas oo kale markaasay dhacday aduu bal ninkaas mukhtaar ibn abi cubayd ayay waa reer haqiifa ayay walaala ahaayeene waa zawjadii ibnu cumar maxay tihi marka ana safiya binta abi cubaydin xadathatu naafic bay u warantay can xabsata xabsa aw can caaishata waa shak aw can kiltayma ama labadaba ujeedadu waa mid ahaan ama labadaba xadiidka way ka wada maqashay maxaana xadiidku ahaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi laa yaxilu xalaal uma aha limra'atin haweeney tu'minu rumaynaysa billaahi ilaahay iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambe aw tu'minu billahi warasuuli washakun ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan an tuxidda inay isu ziinadeedii iyo quruxdeedii ay uga tagto calaa meytin waa meyt daraaddii uun ruux dhintay laftiga meyit xalayna waan soo aqriyayay imakana meyt baa idhi macnaha labada xaalaba waa bannaantay inaan takfiifinon calaa maytin idhaahno iyo inaan calaa mayitin idhaahno waa laba luqe bal ruux dhintay uun daraaddii inay wixii ay isku qurxinaysay ee ziinadeedii asay ay u qaado isu basaasiso taasi uma banaano fowqa halaaثata ayaam ee intay geeridu cusub tahay laba maalin laba saddex waa loo ogol yahay way u banaantahay maaha waajib sidan xalayba sheegnay maaha way u banaantahay abe abe dhinto ama cid kaleo qaraabadeedii iyo dadkeedii ay dhintaan saddexdaa cishee geerida iyo shid ay bal markaas musiibada ay cusub tahay inay zinadii kaba tagto taas iyadoo ay tahay banaanin hadday iska daydaysana looma diidayo tan dumarkan kale laga dhintay waajib bay kuba tahay waana taa xagga aan itifaaq ahaan soo naqlinaya xataa saddexdaa dhexdeeda hadduu dee ninkeedi u baahday isu inay isu diido taasi wax u banaan inaanay ahayn ilaa calaa zawjiha ninkeeda un mooyo isaga afar bilood iyo toban وxadثna شhayban بن فaروq qال xadثna cabdالعaزيز yعnي بn mسلm qال xadثna cabdاللahi بن dinar can naafiع bsnاadi xadيiث layt cabdالlahi بن dinar baa naafic kaba wariyay marka hore eg layt ibn sacad baa ka wariyay lafdigiina waan soo aragnay xadiidku waa kii un cabdالlahi بن dinar baa maanta naafic ka wariyay naaficna muxuu yihi waa bisnaadi xadiiثi layt oo isnaadka xadiidka layt waa can صafiyata binti abi cubayd can xafsa aw can caaisha aw can kiltayhima taas mila riwaayati riwaayadii layth oo kale waxadaثnahu abu hasan almismaciy wa moxamed ibn musanى qaala waxay moxamed ibn musanى alcanazi iyo malik ibn cabdilwaxid abu hasan almismaci ay yidhaaheen xadaثna cabdاlwahaab wa ina cabdilmajid qaala wuxuu yihi cabdاlwahaab samictu yaxya bna saciidi ayaan maqlay waa alanصaari weeye yaxya bna saciid ibn qays yaquulu xaal uu ku qowlayo samictu naafican eeg markii hore lays baa naafic ka wariyey waa xadiidkii uun dariiqii labaad cabdالlahi بn dinaar can naafic imakan dariiq saddexaad oo yaxya bn saciid alansaari can naafic samictu naafican yuxadiثu can safiyata binti abi cubaydin annaha imika halkan shakigii ma jiro samicat xafsata binta cumara ayay maqashay zawja nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam tuxadiثu xaalay waramayso can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay kaba warramayso bimili xadiid laythi wabni dinaarin waa xadiidkii layth iyo ibnu dinaar aynu iminka kaba soo baxnay naafic kaba wariyayna waa mid laba mida laakiin wazaada yaxya ibnu saciid riwaayadiisa naafic wuxuu ziyaadiyey xadiidkii hadda caaisha ayme xafsaanu ku jira waa xadiidkii marfuuc ahaa fainaha tuxidu calayha arbacata ashhurin wacashran oo macnuhu waa maxay laa yaxilu limra'ati tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri an tuxida calaa mayitin fowqa halaaثati ayaamin ila calaa zawjiha baa kuwii hore xadiidkoodu ku dhammaaday zawjkii halkan intay isu basaasinaysaa ama zinadeeda ay uga tegaysaa lafdigaa hore kumuu caddayn ziyaadadan xadiidka uu leeyahay imakaan yaxya can naafic ayaa waana dee tii aynu soo maray oo fainahaa haweenaydu ilaa calaa zawjin fainahaa haweenaydu tuxidu macnaha ay tamtanicu can izina watatruk arbacata ashhurin wacashra dariiq kala harhsano waa dariiqan waxadaanaa abu rabiici qaala xadaanaa xamaadu can ayuba xa waxadaanaa bnu numayrin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa cubaydullaahi jamiica can naaficin can safiyata binti abi cubaydin can bacdi aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalam can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam bimacnaa xadiiihim waa raggii hore xadiidkoodii mid la macnaa bimacnaa xadiiihimna yuu u wadaa saddex baa inoo horeeyey layth ibnu sacad cabdillaahi ibnu dinaar yaxya ibnu saciid oo intuba naafic kaba warinayay halkana waa ayo cubaydullaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caas ibnu cumar ibn اkhadaab ayaa isna naafic ka warinayo saddexdiinii hore ayuu la siman yahay asxaabtii naafic weeye naaficna siduu kuba warinayay waa tanoo waa can safiya waana kanoo laba dariiq baana jiro muslim aburabiic xamaad can ayuub waa dariiq dariiqna waa maxamed ibn cabdillahi ibnu numayr cabdillahi ibnu numayr cubaydullaahi jamiicanna wuxuu wadaa waa ayuub iyo cubaydullaahi baa jamiican ay tahay haddaba iyagoo labadoodaas wada jira ayaa xadiidka ay naafic kaba wariyeen riwaayada ayuub can naafic can safiya ee imaka halkan uu muslim wuxun buu ina yidhi bimacnaa xadiiim waa raggaa hore xadiidkoodii unbuu macnaheedi laya laftigeedii nooma soo naqlin meelaha caynkan oo kale markay kitaab kale riwaayadu ku soo aroorto xaafid ibnu xajarba waa ku celceliyaa fatxulbaari waa isticmaalaa malaa ruux hadduu umuuraha fatxulbaari tatabuco oo bal lafdigaa uu soo dhigtay inay halkan lafdigiina sanadkiibaa inoogu sugan lafdigiina meel kaleu kuba sugan yahay malaa wax weyn baaba soo bixi lahaye baxdi weyn baa soo bixi lahay ayaa cibaaradiisa maxay tahay wa fii riwaayatin saaqa muslimun isnaadaha walam yasuq matnaha ama laftaha kolkolbu taasi kusoo celceliya riwaayo waxaa ku sugan muslim sanadkeeda uu kaxeeyey sanadkeedii buu sheegay laakiin lafdigeedii ma sheegin lafdigu halkuu ku sugayana waa sheegaya oo cinda fulan iyo dee kitaab kaluu sheegaya kitaabkii baa lafdiga kuma sugna saa iyo saasaa dhacday bal marka waxaan leeyahay riwaayadan ayuub can naafic oo kale waxay ku sugan tahay sunanta nasaa-i ee maaha tan aad dee aragteene asunan alkubra oo dee sunan nasaa-i alkubra iyadna alxamdulilah imika waa madbuucba waanay ka waasacsantay tan waa la madbuucba bal mala wasaarat shuun islaamiya qatar kutubta ay madbacaysay dee qaybinaysayna kamid bay ahayde laakiin waa madbuuc oo kitaabka waa muntashir maxaa kuma sugnaa riwaayada ayuub annaafic can safiya can bacdi azwaaji nabiyi sala allahu alayh wasalam wahiya umu salamata intan baa ku sugnayd oo macnaa halkan ruuxi waa laynoo ibhaamiyey riwaayadii horena xafse iyo caashaan kuba soo aragnay maha ninka kale maha cubaydullahi taayub oo kale ayaa can bacdi azwaaji nabiyi sala allahu alayhi wasalam wahiya umu salama oo markaa markaan taa halkaas soo qaadano waxaan kuba fasiranaynaa haweeney saddexaad oo dumarkii rasuulka dee xalay waati aynu soo marray inay xaadiثa umusalama qayb kaba ahayd ay warinaysay cashirkii xalay imakadanna waa kii markuu inoogu bilaabmayba baabku ama casharkan imika aan kuba soo bilownay waaba kan dacan umi salamata umi xabiiba zaynab markay kaba warinayso waa dadkii warinayay kaba mid tahay bal riwaayadaas inay haweeneydan la ibhaamiyeyba umu salamata oo markaa dee saddex baabay noqon haddii labadoodaas ashaka jirina can kirtayhima aan qaadano xadiidkuna kolley macnihiisu xalaytaynu guud ahaan baa soo sharaxnay cawna waxaan ka taataabanay وxadaثna yaحya بن yaحyى وabubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزhayr بn xrb wlafd لyaحyى qaala yaحyى akhbarana وqaala الآakharuna xadaثna sufyaan intaba afartan sheekh ee muslim sheekh keliya ayay xadiidka ka wada maqleeno waa sufyaan ibn cuyayna siiqada taxamulkay ku kala duwan yihiin oo yaxyana wuxuu yihi akhbarana sufyaan ibn cuyayna inta kalena maxay yidhaaheen saddexa kale xadaثna sufyaan ibn cuyayna عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يحل حلال ماها لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد inay ziinadeeda uga tagto calى mayitin fوqa ثaلaaثin إila calى زawjiha waa lafdigii markaan kaba soo baxnayba وxadaثna xaسن بن الربيع qala xadaثna بن إدrيس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل waa xadيid kaloo inoo cusب lakiin أxaadiiثii baabkan kaba mid ah si aniga raqمba ii yaala sagaal boqol iyo sideed iyo soddon waana raqم hore markaasoo de imika kii ka horeeyey kun iyo afar boqol iyo koob iyo sagaaشhan buu ahaa macnuu waxaa leeyahay xadiidkan baa hore usoo maray oo haweeneydan marka la eego umucadiyana janaa-is oo kale iyo waataynu kuba soo marray axaadiideedii waa haweeneydii dumarka ama dee maydhi jirtay kollay cilmigeedaas xabsa iyo aad ay noogu soo naqliyaan habka loo maydho oo kale iyo maydka iyo taas ciidayna waan kuba soo maray xagga in dadkaas xataa dumarkii xaydka laha ay tegayaan ciidda uu amray rasuulka ilaahay si ay dacwada muslimiinta iyo khayrka uga qayb qaataan inay baxaan iyo markaa ujeeddadu lafdiga ayaa qaybi horreysi u leeyahay haddaan lafdigani horreyna xadiidka wax kaba mid ah hishaamkan xabse ka warin horta xabsada waa xabse bintu sirin imaamkii weynaa moxamed ibnu sirin walaashii oo iyadna caalimad ahayd ama dumarkii taabiciyaadkaaba cilmi ahaan markaynu eegno iyo zuhdiya kuwii uguba mudno ahaa oo isagu suyudilabun baabu soo qaadayo oo bintu sirina waa umu darda khayru nisa macrifatan wazuhda buu ihi ina sirin iyo waa iyada gabadhan aan hayno iyo umu darda waana umu darda ee suqra ee alkubra maaha alkubra waa saxaabiyan dumarkii taabiciyaadka ahaa aqoon ahaan iyo zuhdi ahaan iyada iyaga ugu khayr badan la arka alfiyada ciraaqadee cabrana waa lagu soo kordhiyaa haddaba in hishaamkan ka warinaya waa intan uga wadee horeynuu soo marnay moxamed ibnu sirin markaan aragno haddii hishaam aan mansuub ahayn ujeeddadu la ihmaaliyey oon mansuub ahayn uu moxamed ibnu sirin wax ka warinayo waa hishaam ibnu xasaan alqurduus waa dadkii axaadiida ama xertiisii raggii uguba itqaab badnaa xadiidkiisa oo markay hishaam mubham muhmalah uu yimaado aanma aan mansuub ahayn moxamed ibnu sirin hadduu sheekhiisa yahay hishaam ibnu xasaan alqurduusi buu noqonayaa hishaamyadii kalema noqonayo maantana waa walaashii iyo qoyskii oo hishaamkani ee riwaayaadka qaarkoodna yaanu muslim dhicinba isagoo cadboooda mansuub uu yimi hishaamkani waa hishaam ibnu xasaan alqurduusi weye kan xafse wax ka warinaya waxay tidhi can umi cadiyata waa nusayba bintu kacba ama bint alxaarith alansaariya haweeneydaa dadka xanuunsanaya daweyn jirtay intay dagaalada raacda dhaawaca daweyn jirtay taas oo kale tudaawil marda tudaawil marka aljarxa watudaawil marda ana waxa wey tumaridu lmarda ban jir ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala laa tuxidu imra'atu haweeney isma siinadeedii kama tegayso calى mayitin mayd daraaddii fowqa halaaثin ila calى zawjin oo arbacata ashhurin fainaha tuxidu waxay ziinadeeda uga tegi ninka daraaddii arbacata ashhurin wacashran waana gaalibkii dumarka in oo dee kuwa aan uurka lahayn baa ka badan kuwa uurka leh afar bilood iyo tobantii uurka lahayd waa wadcu lxamli walaa talbasu haweeneydu ma xidhanayso oo waa nooc bal imtinaaci can ziina ayaa waxyaalihii ay iskaba ilaalinaysay baa halkan inooguba sugan halkaa hore xadiidkii hore kuxli iyo taasun baynu soo maray ee laakiin tan walaa talbasu ma xidhanaysa thawban mara masbuuqan midab loo yeelay weye sidqi la geliyo midabbale ilaa thawba casbin casbi maradii mooyaane oo noocaas waa nooc dhar ahaa yaman laguba samayn jiray oo thawba casin ama dee xaggaa lagaba keeni jiray kaasun mooyaan oo midabo dee kollay aan dhammayn oon ku dhammayn buu marada lahaa ka malaa ziine iyo qurux baa looga qasdi jirinoo iyada taa uu fasaxay asbigana waxay yidhaahaan dee sana aimadu markay xadiidka qabanayaan ba ay inoogu dee fasiraan miiqyadan ama dee duntan laga samaynayo dee inta badan gacan bay inay ku samayn jireen oo warshadoomay jirina taas waana wax la isu geynayo o la isdhaafinayo sada iyo laxmo ay ta kale ka cabiri jireen tan dheer iyo tan iyadu gudbay dee xaggan gudban ee duntan la isu geynayo maradii lagaba samaynayo duntaa ama dee miiqyadaa khuyuudaas baa la isu geyn jiray marka la isu geeyaa la isku qaban jiro iyadoo urursan oo la isu geeyey ayay waxaan midabka ay ugu yeerayaan iyo sibqa marin jireen markay mariyaan waxay way urursan yihiin duntii way saysataa marka in dushii ha ka martee meelihii ay isaga ima imanayeen ma gaadhayo rinjigan ama sibqigan ima gaadhayo marka markaa dib loo sameeyo mar dabadeed baa la samayn jiro wixii dee maradii laba samayn jiray qabla nasi bay samayn jireen marka maradii maxay soo baxaysay inay dee waxna sibqigii gaadhay inana ay caddaan yihiin caddaan ba ay yihiin taas ba ay ahayd noocan ama aswaabtan iyo dharkana ay casbiga thawba casbin ama dee siyaabta noocan ahayd haddaba nooca caynkaasa oo ziino badan aan lahayn ziine aan looga qasti jirin noqonayo dee cadcadaankaale aan rinjigiiba ama sibqigani gaadhin ka caynkaasa way qaadan kartaa weeye laakiin wixii aantaa ahayne mare la sibqiyeeyey ah midabala ah ma qaadanayso waa mid walaa taktaxilu ma indha kuulanayso walaa tamasu ma marsanayso diiban wax udgoon ma marsanayso ama dharkeedii ha marisa ama jirhkeedii ilaa idaa dahurat inay daahir noqoto uun mooye oo ujeeddadu haweeneydan haddii dee aanay waktigii ay caadadu ka imanaysay da-dii ay kuba suganto ay caadadu ka timaado iyadoo ciddadii ku sugan ay ka daahir noqoto dhiiggii marka caynkaasa nubdatan min qustin aw adfaarin walaa tamasu diiban ilaa idaa dahurat oo fatamasu markaa waxay asiibi nubdatan qidco in yar oo min qustin cuudka ama noocaa bukuurkee qusti laydhaa ah aw adfaarin waa nooc kaloo iyadana lagu uunsan jiray oo adigu bukuur ahaa oo taasoo yar dee carfi udgoonna markaa yeelanayay isag kaasun mooyaane nubdasaasa un mooye wax kale oo diiba uma dhowaanayso hore waxaynu u soo marnay haweenaydii xaydkaba maydhanaysay sifadiisi ay u maydhanaysay markii aan soo haynay dee dahaaro aan soo haynay haweeneyna ay weydiisay rasuulkii ilaahay tidhi seebaan uga maydhaa ama aan uga daahir noqdaa markuu wixii kale u sheegay ayaa wuxuu yidhiba markaas dee in ama firso ama qudni ama wuxuun dee mumasaka dee miski la mariyey meeshii dhiigga raaci macnuhuna waxa weeyaanuun dee dhiiggani kollay raa'ixuu leeyay ur buu leeyahay muddona waa ka socday raa'ixaa meeshii baaqi ku noqonaysa markay caadi u maydhanaysay xaydkii kaba maydhanaysaba waxan ama wax dee meeshii bukuurkaas oo kale ha lagu suuriyo ama wax kaloo loo isticmaalay ha lagu suuriye raa'ixadii say uga tagto waa tandiif baa looga jeedaa nadiifin urtii oo la fiicnaynayo raa'ixadii aan fiicnayn ee dhiiggani lahaa oo meeshii laga suurinayo haddaba haweenaydii ciddada tirsanaysay marka ay xaydkii ka daahir noqoto iyadoo wax udgoon oo dhan loo diidayo ama wax la marsado ha noqdo ama wax la shito oo dee waxa weeyaan taasoo maradii ama jirkiiyo waxyaalahaas lagu unsiyo ama taa haba noqotee loo diidayo ayaa waqtigaa maxaa loo fasaxayaa si urtan dhiiggani uu ka tegayaa meeshii waa meeshii dhiigga ay uga baxdo meeshii ay urtani ay ugaba tagto inay isticmaalaan qidco ama in waxyaalaha dee aba la shito kaba mid aho in wixii suurinaya adugu waa in diibahoo dhiiggii raa'ixadiisiiyo urtiisii meeshii ka saarayo imaka diibka kale waxaa loo marsadaa waaba isku qurxin iyo is-udgooneyn baa loo isticmaala tani waa isnadiifin raa'ixadaa keliyahayd oo meeshii laga saarayo marka taas oo kale diibkii loo isticmaalay masbuux buu noqonaya waana diibka ama nooc bukuur ahaan loo isticmaalayo ama wax kalaba eh laakiin looga jeedo tandiif iyo raa'ixadii in lagu suuriya taas way u bannaantah wixii aantaa ahayna diib kaliya uma bannaana taas baa waxa weeye uu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu yihi xadiidku waa kolley xadiidkii baabka kuma dhammaanaya laba dariiq buu leeyaho waxadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna cabd الlahi bn numayrin xa وxadثna cمr الناqd qاaل xadثna يزيد بن هاrوn kilahma يزيد بن هاrون iyo cبdاللh بن cمر labadooduba can هiشhاaم هiشhاaم بن xaساn bay kaba wariyeen بhada الإسناaد و عan xفs عan أmi caطية وqاala waxaana yidhaaheen lakiin iyagu riwaayadooda eeg markii hore هiشhاaم cabdاللahi بن idris بن idris waa ibhaamiyey waa cabdالlahi waa imaam macruufana caabid ahaa caalimna ahaa ثiqة ah cibaado badnaa warac badnaa ibnu idris alawdi ayaa markaa hishaam kaba warinaya imikan ayaa ka warinaya xadiidka cabdullahi bnu numayr iyo yaziid bnu haaruuno iyaguba aimo ahaa ayaa kaba wariyey hishaam isnaadkuna waa kii hore oo ah dee can hishaam can xafsa can umni cadiya laakiin waqaala waxay yidhaaheen lafdigii hore muxuu ahay ilaa idaa dahurat nubdatan min qustin aw adfar taas bay ahayd waana waxaan idhi nooc adigu kolley waxa laga yaabaaba waxaan maaha wax saa'ila may ahayn waa wax san cuudka oo kale ah ama taas oo dee malaa inta la jebiye dabiya waxaa laguma shidi jiray barhkood baa kaba dhigay shuraaxdii kitaab in bukhaari oo kale ama dee kutubtan sharxay xadiidka sharxay si waxay markaa ay maydhanayso intay dee jejebiso ku daraysay laakiin taasi waxay leehay macnaha iyo wixii loo jeeday ma aha ee waa isticmaal loo isticmaalayo maxalkii dhiigga iyo urtii in meeshii lagaba saaro lagu nadiifiyo taa loo isticmaalayo bal markaa wuxuu wax sidiisa saa'ila umu ahayn waa cuudkii iyo waxyaalaha caynkaas asao unsigoo kale ee isagii meeshii la bukuurinayay ama wax lagu bukuurinayo haddaba nubdatan min qusa adfar somayn ayaa iyaga maxay yidhaheen ina adna ilaa idaa dahurat in inay daahir noqoto un mooye ama ilaa nima cinda walaa tamasu diiban ilaa cinda adnaa duhriha waa markaa duhrigeedu dhow yahay ay daahir noqoto adna bmacna aqrab weeye duhrigeeda agtiisa un mooye markaa de ay daahir noqoto oo nubdatan fatastacmilu ama fatamasu nubdatan min qusta wadfar waa lafdigan cinda adnaa duhri halkay ilaa idaa dahurat lafdigaasi kaba dhacay baa iyaga riwaayadooda tan ahayd وxadaثna aburaبيc الزahraniyu qaala xadaثna xamaad xamaadna waa xamaad ibnu zaydun kol adoo aburaبيc ninku yahay waa ina zayd ina salamo shaqa iskuma laha قال xdثna أyوب ma soo gaadhin xadaثna أyوب عan xفصةa عan أmi caطيةa qاaلت أنaha qاaلت kunaa waxaanu ahayn umu cadiyale nunhaa kuwa laga reebo صaxaabi hadduu isticmaalo cibaaradana kunaa nafعaل kada ama dee nunhaa iyo numar iyo umirna bkada iyo u alfaado xukmu rafci leh bal dee haba jirto khilaafkoodii haddii loo idaafeeyo cahdigii rasuulka iyo mee waa idlaaqeed be kuna nunha imika waa tan oo kale idaafa maba jirto waana tan bukhaari iyo muslim ba kolley iyagoon idaafa jirin bay axaadiisii musnadka ayd meeshooda kusoo arooriyaan oo iyagoo ku tegaya shardi inaanay ahayn inuu idaafayo yidhi calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam kol hadduu saxaabitaan leeyahay xukumkiisu waa rafci kuna nunha an nuxidda inaan ziina uga tagno calaa mayitin ruux mayida ah fowqa alaaثin saddex shan wax ka bada ilaa calaa zawjin mooye oo arbacata ashhurin وacashran fanuxidu waxaanu isaga dee ziinada iyada ugaba tegayna arbacata ashhurin وacashran walaa naktaxilu maanaan indha kuulanayn markaa geeri dhacdeenu ciddadaasna aanu kuba suganay dumarkii laga dhintay wey walaa natadayabu wax udgoonna maanaan marsanahayn walaa nalbasu maanaan xidhanayn sawban maro masbuuqan midaba leh oo dee sibqi leh taas waqad rukhisa waa dee waa sawba casmin waa ta sifnii hore aynu soo maray waqad rukhisa waxaa loo rugseeyey waa iyaduna wax xukma rafci leh lilmar'ati haweeneydii iyadu ciddo tirsanaysay lagaba dhintay fii duhriha marka ay caado ka daahir noqoto ee xayd ka daahir noqoto ida qtasalat markay maydhatay ixdaanaha midka annaga naga midi min maxiidaha xaydkeeda ay kaba maydhato maxaa loo rugseeyey fii nubdatin waa isticmaal nubdo nubdadu waa in yar iyo qadar yaroo yasiir iyo qadco nubdo min qustin aw adfar qusti ah aw adfar waa laba noocoo dee diibka kaba mid ahaa acwaadi kaba mid ahaa dee bukuurka iyo udgoonka iyo carfigaa udgoon lahayd markaa laba shito ee laysku bukuurinayo ama lagu unsanayo haddaba in inay taas waqtiga caynkaasa si raaixadii ay u tagto waana loo ruqseeyay laakiin wixii aan ahayn diibkii kale adigu nooma dee deebkii kale lama isticmaalayo intaay ciddadu dhammaanayso bal baabka kolle wuu inoo dhammaaday axaadiisan dambena waxaa inoogu sugan waxyaalaha dee inay kuwii hore ixdaad un baan soo arkaynay ixdaadna waxaan idhi alimtinaac can ziina waa wixii quruxda lahaayoo laga taga ayaan idhiye bal waxyaalihii ay dumarku kaba tegayeen ay iska dhowrayeen markaa ay ciddada ku sugan yihin dee xalayna saan nidhi kolley waxyaalo badan oo dadka dhex wareego dumarku ay isku warramaan oo aan de waxba raad lahayn oo hawoodeeda in wax lagu adkaynayaa jirtee dee dadku waa inay dadka culimada lan wax weydiiyaan oo dumar iyo islaama aanay wax kaba qaadan bal dee inaga ummado kalaba inagaba daranoo xataa barhkood carabta iyo ornay xataa dee caadadoodii maxaa telefoon sare uma qaadayso dayax oo kale iyo meel iyo hadduu markaa uu jiro ma uma baxayso waxyaala dee iyaduna saain laakiin waxyaalahaase waxba kama jiraan wax ziina laga tegaya wixii nikaax ugu yeedhi lahaa bay kaba tegaysaa umuurihii kale waa shay jaa-isa umuuraha meesha inooguma yimi waxa oo xadiidka ugu horreeyey waa indhakuushi indhakuushina dee qaaliban ziina loo isticmaalaa isqurxin baa loo isticmaalaa indhihii bay qurxinaysaa taas oo kale timi bay madoobeynaysaa waa shaygaa ziina waa ziinadii ay ka tegayeen weliba meel muuqata waa ziinadii ay kaba tegaysay xadiidkan xataa waxaa inooguma sugan haweeneydaa dee iyadoo ciddadii ku sugan indhi ay xanuuneen bakooriya waxbaa kuba dhacay ee waaba baahi baa tan keentay ee ay u baahdeen in indha bal indhihii malaa isku daweyn baabay ujeedeen in indhihii dee bal indhakuriya loo mariyo rasuulku inuu may uu yihi maya oo halkan diiday bal taasi iyadu waa mid xadiidka umucadiyana waata inoogu sugan laa taktaxilu xadiidkaa horena dee iyadoo cabasha ay timia rasuulka halkaa yidhi may muddada hala adkaysto xadiidkan umucadiyana iminka duruqdiisa laa naktaxilu iyo waxaa kaloo ay meeshii ahaydba lafdigii laa tuxidu imraatu iyadoo qowlkii marfuuca walaa taktaxilu iyo laa naktaxilu labada lafdiba aan soo aragnay marka waxay iyaa kuwaasi keenayaan guud ahaanba igtixaal iyo indhakuulasho haweeneydu inay kaba dheeraanayso oonay uma banaanayn welibana arrintan ah in indhaha xanuunaya xataa hadday u baahan tahay way iskaba ilaalinaysaaba xadiidka kuba sugan laakiin xadiid kaloo umu salama oo muwadaa maaliki iyo keyrkiiba kuba sugan ayaa waxayd iyadoo baahitimi baahitimi ijcalihi bileyli wamsaxihi binahaar waa loo soo cawday indhaha ruuxii xanuunayay indhakuul baa loo baahday malaa tadaawi baa loogu baahday markaa markii aan la iska daynahayn habeenkii intaad marsato maalintii iska baabi habeenkii marso waa xaajadii bal taasna way timi xadiidkeenana iyada kala qaad ma laha ishtakat caynuhaana waa tan taalla iyo rasuulkii aanu idmin markaasay adigu kuba jamciyaan culimadu waxa weeye un haddii aan baahi jirin horta ma banaano haddaanay haweeneedu u baahan ma banaano haddii ay u baahato dee hadday adkaysan karayso wax dhiboo adagoo ugu sugani aanu jirin ka tegeeda oo ay adkaysan karayso waxa u fiican inay iskaba dayso oo waa xadiidkan ayaan kaba xambaarayna nahyigiina litansiibaan markaasi aan kaaw laba jamcino kaba dhigayna bal laakiin hadday u baahato la yidhaah waa aad bay uguba baahan tahay sida xadiidka umusalama maalintii way iska ilaalin habeenkii bay marsan markaa hadday habeenkii marsatada maalintii wixii way iska tirtiri waxaana fiican in la iskaba daayo bal taasi waa midoo axaadiistii idankuna waa inuu waxa weeye markay xaaje ay jirto inaanay xaaraam ahayn bay faa'iideynaysaa xadiidka idanku xadiidka nahyiguna wuxuu ku xambaarayah calaa cadam alxaaja in waa ka umu salamo oo kale xadiidkii haweeneydan dee ishu ay xanuuntayne xaaja meeshii jirtee iyada waxay dhahan waxay ku xambaarantahay si aan wixii u wada jamcino nahyigu inuu litansiih ahaa oo dee ay roon tahay in la adkaysto la iskaba daayo laakiin hadday xaaja timaado dee meeshii aadna loogu baahdo sida xadiidkaa kalen sheegayna muwada iyo keyrkii kuba sugan bal taas baan waxa weeyaan eegaynaa taasi waa xagga indhakuusha xagga kale marooyinkii dee xadiidka waatan inoogu sugan wixii sirqi leh wixii midaba leh inay iska daynayso iskaba ilaalinayso taasba oo markaa culimada qaarkood baa waxay kaba soo reebaan wixii midab madow unay leeyihiin ziine iyo qurux looma qaato taas bay kaba soo reebaan oo kolley dee maaliki iyo shaaficiyena waabay ruqseeyeen barhkood haba karheene waana taa aragno innaga ma aha laakiin ummadaha kale iyo dadka kale qaarkood geerida farada madow baabay u qaataa ma dee dumarkii oo kale waxaa kaloo iyada culimada qaarkood ay halkan ay yidhahdee eeg maradii caddayd haddii dee kolkol baa tan cadbi mid qaaliyahoo laguba xaragoodoo bilicda ay tahay tii way iska daynaysaa laakiin markay caddaanuun tahay waxa weeyaan aan ahayn dee kaa lagu xaragoonayo aanu ahayn bal taasna kolley way ruqseeyeeno dee axaadiisan waatan aragno wixii masbuuq ahaa buu diiday bal ibnulmundir wuxuu soo naqliyaa jamiicu lculamaa inay ruqseeyeen wixii fi siyaab اlbeyd bacd mutaakhir malikiya inay yidhaaheen bal kiisa fiican ha la iskaba daaye bal dharkii cadcadaana waayo sidqi ma lahay laba ruqseeyo waa saa kuweenan dee teedna laba qaatay dumarkeenu ay markaas ay qaataanba bal marka waxa weeyaan wixii ziine looga qastayey kolle way iskaba ilaalinaysaa wixii ziina waxaa ziine looga qastayaysa dee kan rasuulka ilaahay fasaxee thawba casbin oo wixii aan ina ziine looga qastahaynen ziine loogu talageline dhar xaraga aan ahayn xataa dee subqi haba lahaadee iyadna malaakan waa la raacin karaa bal taasba weeye waa inta bal matalan xullidii iyo dee sida xadiid bay ku timi wixii dumarku ay xidhan jireen iyo isu qurxin jireen iyo waxyaalaha caynkaas oo kalea way kaba tegeysaa xaqtoo kale waaba dee waxyaalihii lagu xaragoonayo wixii uguba mudnaa bal ragga waata loo diiday walow shaaficiyada agtooda lamalaa qowl labaad ama weji labaad jiro oo ay bal matalan sida xarinta ay soo reebaan laakiin waxyaalahaas oo dhan waa wixii lagaba tegayey bal wixii adigu ziine iyo looga qastay wixii aan ziine ahayn iyada taas maaha in xagga xalaytaan soo sheegnay madaxoo kale saliid la marsaday iyo waxyaalahaas in dee culimmada qaarkood aanay ziine ka dhigin wax dee baahi loo marsado ay kaba dhigaan wax lagu xaragoodiyo bal taas aanay kaba dhigin oo ay kasoo reebaan taas waa sida dee kolley qurdubi tafsiirkiisa kuba sugan laysa min asinati fi shay zayd la marsanayo madaxii la marsanayo bal haddii aynaan taa oo dhan eeg wixii iyada manfaca ruuxii uguba sugan yahay aan ziinana loogaba qastin baahina ay timaado sida taas aan leenahay rasuulka ilaahay wuxuu yihi habeenkii yeelo ama maalintii dee waxa weeyaan kaba masaxoo kale baahi baa timi sida dumarkan doogta lo ama way dawaqaysaayoo kale dee wixiina in waa ziine looma marsanayo arrintaana loo marsanaya waxay la tahay wax maanico taasna kuba sugan dee isticmaalkeedu kol haddii arrintu aanay dee ziine ahayn xaaje ay tahay or ruuxii dee xaajadaas ay markaa timi wixina waxaa madax la marinaya uu yahay iyaduna bal matalan kolley walow culimada qaarkood dee ay waxaas wixii shacar dee markaa ziine ay ugaba dhigaan oo sayidkii la marinaya shacar dhammaantii ay halkan isku xukumun kaba dhigaan bal inihii waxyaalihii nooguma sugnaa baabka iyadoo aynu xalayna qayba soo aragnay inahaasa kaba midowa kitaabulicaani waa kitaabkii noogu dambeeyey waxaan filayaa kitaabu nikaax wixii isaga ka dambeeya waan kaba baxaynaayo dee cidqi dee nafaqaad iyo waxyaalihii halkan laba raacin jiray iyo khulci iyo waxyaalaha iyo imaka halkan imaka kumaynaan soo aragba waxay inoo raaci doonta kitaabulcidqi nafaqaadna dee abwaab kale ayuu kuba keenaa ee halkan kuma keeno licaanka kitaabkiisi waa habaartankii ay habaartamayeen laba isqaba ee markay xaaladee timaado licaan licaan waa maseru laacano haddii la yidhaha laacanahu licaana wa mulaacanatan waa masderkii laacano faacalo dee san horeba usoo maray ficaal iyo mufaacalo ayaa masderkoodi iyo imika waa markaa taas weeye haddii almulaacanana masderkii unbuu noqon oo dee laacanahu licanan wa mulaacanatan waxaana adigu arrintu ay tahay uun waa dee hadday dhacdo ninku haweenaydiisii inuu ku qadfuu ku ceebeeyo inay zinaysatay wax markhaatiya oo cad oo afartii dee arkayey maaha waa wixii iyadoo la samaynaya arko nafsa zina markhaati kaba ana la waayo oo kale qaadif buu horta noqday haddii aanu ninku zawj ahayn zawjkii dee arrin gaara isaga ay tao kolkol baa waxaan dee hadduu run yahay gogashiisii baaba xumaanayso fasaahadayso cid aan u dhalin baa dhici karta isagii in loo soo geliyo dhaxalkiisii uu yeesho maxramkiisii uu dee maxaarimtiisii uu ama dadkiisii weli u noqdo mafaasid badan baa kuba sugan haddaanu ruuxu zawj ahayn uu yidhaha haweeneydna ma ruuxani waa zani way zinaysatay afar markhaati oo caddaynaya wixii in layskula jiray ama zinadii inay arkeen nafsa zina aan la helin waa qaadifo waa la xadaya hadal kale ma jiro siddeetankii ulood baa lagu dhufan laakiin markay noqoto zawj oo arrintanna dee fasaad weyni kaba ratimayo iyada markaa dariiq kalea jirto oo ruuxii xaddii uu kaga baaqdo in siddeetankii ulood laguba dhufto waa licaankan la jideeyey labadii isqabayn markuu naagtiisii ku yidhaah waxaasay samaysay iyadii hadday eeg uu markhaati laba yimaado licaan looma baahna markhaati dhaboo la qaato oo dee xaddii baaba lagu ogaya markaa licaan ma imanayo haddii iyada ay qirato oo wixii iyada markaasna licaan ma imanayo eeg wixii qadaf baa jira markhaati lamu iman iyadna way inkirtay marka caynkaasaa maxay noqonaysaa dariiqii isagana xad kaga badbaadinayay iyaduna dee inay xad kolley ay kagaba badbaadaysay waanay ku kala tegayaane ayaa dariiqa inoo soo socdaa oo licaankan bal dariiqaas weeye oo waa san gaarkaa iyo dadka khaaska ah wax loo jideeye weeye hadhowna ay ku kala socon karaan umuurahaasna ama ninkuna xaddii uu kagaba badbaadi karo wakti kastana waxaas way dhacaan oo bal waxaa dhici karta dee waktiyadaa hore dadku roonaayeen zinada iyo waxna ay ceebba ahayd imaka arrintu inay kaba badan tahe laakiin dee waa tan durug kale iyo dee licaad cid malaha qudaadeedna xataa ma fulise laakiin waxaabay ulaba kacaan markii taas la islaba yimaado xataa maxkamata axwaalsha dee malaa iyagoo la yidhaah duruqdan kale lagu sugayo oo haddii dee meeshii ilmo jire iyo waxyaalahaas hala qaado waxaan dee ay sirsibaa yidhaahana ma dhe inta waxaan dhacaankan iyo hala qaado dibadaha loo diro waana wax mukalifa lacag aada u badan u baahano kolkol natiijadiina aan lagu wada qancino laakiin dariiqii shareecadii noo jidaysay waxyaalahaasba dacwadaasi uu ku dhammaanaysay lagu kala hadhayay hadalkiina uu kuba go-ayay waa dariiqan taas xataa dhici karta inaan xataa ahayn hadalkii jawaabti markay soo noqotay muddo qaado lacagtana ay mukalifta barkood lacagta daraaddeed ay wixii isagaba daayaan haddana kolkoltii inaan laba yeelin ama dacwadii ahnay dhammaanba si kuba dhammaane bal laakiin waa dariiqii shareecadii noo dejisay wixiina lagu kala saarayay kan weeye waa licaamkii axaadiisan horta eegaynaa وxadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن iبن شهاaب أن سهل بن سعدi الساaعدي أخبرh iبن شهاaب waxa uu waramay صxaabigan سهل بن سعد reerkan reer saaعdna waa jirib khزrجha waa jiribkiisii ayaa u waramo wuxuu ugu waramay أنa cuwaymiran cuwaymir nin la ydhah الcajlاniya oo reer بني cajlاn waa reer kaleo iyaguna ansaar oo khزrجha ayaa jaa u yimi ilaa caasim bni cadiyin caasim bni cadiy alansaariyi ansaareed buu u yimi faqaala lahu wuxuu ku yidhi uwaymir baa odhanaya caasim buu ku odhanayaa waana isla reer waa xigto barhkood baaba yidhaah haweenaydan dee uu imaka tuhmay ama uu wax ku sheegayana caasim bay isa sii xigeen oo qaraabadiisaba ay ahayde laakiin waa odaygii reerka sayidu bani cajlaan weeye waa oduqi ama odaygii reerka caasim bni cadi isaga ula yimi oo wuxuu yihi faqaala lahu ara-ayta bal waxaad iiga warantaa su-aal ara-ayta wax laysku weydiiye masalana dee maaha beryo dambe iyo wax soo baxay waatana waa qadiime oo way horeysaybe bal waxaad iiga warantaa ya caasimo caasimo ii waran oo waxaad iiga warantaa low ana rajula nin hadday dhacdo nin wajada inuu helo maca imra'atihi haweenaydiisa maceeda rajula nin waa maciya khaasa ma haddee meel bay wada fadhiyeen iyo meel bay wada joogeen arrintu taas maaha ee waa maciya khaasoo iyagoo wax samaynaya weeye taas uu helo ayaqtuluhu miyuu dilaya dee ninka naagtiisii dee kaba xumeeye miyuu dilaya oo markaa hadduu dilo fataqtuluunahu deni waa nin wax dilay a idinkuna markaa dilaysaan oo qisaasaysaan am kayfa yafcalu mise waa adkaysanaya waa sabraya kaasna dee dhib wada adag ayunbuu kuba adkaysan am kayfa yafcalu bal seebaad maxaa dariiqa muxuu samaynayaa riwaayo inoo dambayso oo kale ayaa muxuu adee muxuu samayn waayo hadduu dilona de waaba la dili hadduu jeedlo maya u qadfu yidhaah waxaasuu sameeyeyna qada dee xaddii qadafkii baaba meesha haysanaysa hadduu adkaysto aamusana sakata calaa amrin cadiim weeye waa qeyd iyo cadho adag ayuu baaba dee arrin aanu qaadi karayn ayuu kuba sabraya bal muxuu yeelayaa igaba waran in fasalii can dalika bal arrinkaa waxaad ii weydiisaa yaa caasimu caasimo rasuul allahi sala allahu alayh wasalam arrintaa bal rasuulkii ilaahay ii weydiiyey waxaa dhacaya fasa'ala caasimun caasim baa weydiiyey rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay buu weydiiyey fakariha uu nacay rasuulullahi rasuulkii ilaahay sala allahu alayhi wasalama almasaa'ila waa su-aalahi wacaabaha waana ceebeeyey oo de waa su-aalihi aan markaa loo baahda arrintiina umuu soo dhigin wax dhacaye si wax hadday taasi dhacdo maxaa la yeelaya arrintu ay tahay su-aashu aanay waaqicba ahayn waa waqti waxii soo degayo waa waqti ay dhici karta su-aashii ay shiddo iyo adayg ay laba timaado taas ay laba timaado wana tii dee ilaahay ba yidhi dee laa tasaluu can shaa-in tubda lakum tasu'kumba waqtiyadaas bay ahayd oo su-aalihii dee aan loo baahnayne weliba tan oo kalena ruux muslima asturkiisii oo la dilaaciyo ama dee ceebtii iyo faaxsho la faafiyo iyo ceeb ruux la ceebeeyey iyo waxyaalaha kuba sugano waa arrin weyn tii buu rasuulkii ilaahay uu ceebeeyey waanu karhay waxaana halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala la soo noqlinayaa masaa-ishu haddii ay tahay mid loo baahayo umuurtii diinta ay dhacdayna dee wax kastaaba ahatee wax karaaho ku sugan in la isweydiiyo iyo in laga jawaabo ma xadiidka tii loogaba jeedayna maaha rasuulka ilaahay salawaatu asalaamu calayhi asxaabtii waxay weydiinayaan axkaamtii alwaaqica dhacday oo ugu jawaabayay manaanu karhi jirin ee su-aashan imanka markaa usluubka loo soo dhigay qiso markaa dhacday weli may ahayd arrintiina waxaa ku sugan dee bal arrinkan dee ceebtan iyo foolxumadan baa kuba sugan iyo dad baa ceebi ay uguba sugan tahay bal markaa taas baa deeto keentay waana dhici kara lain jawaabta taddiiqi inay laba timaado sida xadiidkii saxiixay acdam nnaasi jurma masala waay ama lam yuxaram faxurima min ajli masalatihi waxaa dadka ugu dembi weyn mar wuxuu weydiiyey su-aal waxaan la xarimin oo su-aashiisii daraaddeed looba xarimay laa tasalu can ashaa in tubda lakum tasukum bal umuurahaasay hayde ma haddee si guud su-aaluhu inay waxa weeyaan u madmuumiyen way jirtaa oo dee dad salafkii kaba mid ahaayo su-aashu marka aanay dhicin diidi jiray laakiin bal waxa weeyaan dee in badan oo kaba midna waa kuwa masaa'il kumayaal iyo kumayaalo ay tafriiciyeen iyadoona wixii aanay dhicin be markay masaladu noocan ay tahay baa tan karaahadii ay laguba xambaaraya waana tan su-aashii halkii kumay joogsanin xataa kabura ilaa uu weynaaday caduma calaa caasimin caasim korkii maa samica min rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam dee idaa isagaa su-aashii keenay wey mar lama socdo rasuulka ilaahi markuu su-aashii ceebeeyuu karhayna dee ninka su-aasha watee la yimi waxa weeyaan caasimo isagii baa xaggii inkaarkii iyo arrinkii uu noqday mid loo soo jeediyey tiibaa deetay isaga la weynaato kuba cuslaatay falama rajaca caasimun caasim markii uu laabmay ilaahay ehelkiisi iyo dee halkii reerkooda ay degi jireen reer bani cajlaan uu dib ugu soo noqday ayuu jaahu cuwaymirun cuwaymir baa u yimi faqaala wuxuu uhi yaa caasimu maada qaala laka rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay muxuu ku yidhi qaala caasimun licuwaymirin caasim baa cuwaymir ku yidhi lam taأtinii bkhayri aniga wax khayrood io laba timi ma jirto cuwaymirna waa taskiiru caamir caamir taskiirkiisii waa caamir yare lam taأtinii bikhayrin wax khayra aniga iyo lamaad iman sababtu waaba kan oo dee rasuulka ilaahay markuu su-aasha weydiiyey rasuulka ilaahay su-aashii karay ceebeeyey cidda su-aasha la timina isaga inuu yahay halkaas aniga wax khayra iyo lamaad imanoo qad kariha rasuul اllahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilahi uu karayay almasalata su-aasha alatii sa'altuhu canha anigu aan weydiiyey uu nacay rasuulka ilaahay uu karahay qaala cuwaymir baa wuxuu yihi waa wax hayste wallahi baan ku dhaartay laa anta iyo anigu ma joogsanayo ma daynayo su-aasha xataa as'alahu canha ilaa rasuulka ilaahay weydiiyo faaqbala cuwaymiru cuwaymir baa soo qaabilay xataa ataa rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam wasad الnaas rasuulka ilah oo dadka dhexdoodii ku sugan ilaa uu yimi faqaala wuxuu uhi ya rasuula اllahi ara'ayta bal waxaad iiga warantaa rajula nin wajada helay maca imra'atii haweenaydiisii maceeda waana maciyadaa khaaska ah oo hawayadoo wixii la samaynaya rajula nin helay oo arkay ayaqtulu ninkaas dee miyuu ku dhaqaaqayaa inuu dilo oo miyuu dilayaayo markaa hadduu dilo ine waa nin wax dile fataqtuluunahu idinkuna aad dilaysaan am kayfa yafcalu see buu samaynayaa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam intii caasim kaba yimi ayaa qur'aan yimi oo soo degay qad nazala waa degay qur'aan fiika adiga sha'nigaaga cuwaymirow iyo wa fii saaxiibatika haweenaydaadana aad dee ceebaynayso ama aad wax ka sheegaysa saaxiibadaada zawjadaadii ee fadhab teg faأti biha la kaalay u yeedh taas buu kuba yidhi xadiidka wuu inoo sii yar socon doonaa iyo wixii dhacay waa inoo socon doonaaye bal kolley sa imaka xadiidka inooguba sugan qisadii licaamka ama aayaadkii licaamka waa aayaadkii dee suuratu nuur kuba sugnaa waladiina yarmuuna aswaajahum kaba bilaabmayey waa inay qisadan cuwaymir kuba soo degtay taas baa xadiidkan daahirkiisa ama siyaaqa daahirkiisu yahay qiso kalena way noo dambaysaa haddii alla idhaaho riwaayadna ay kuba yimaadeen oo ah in hiaal ibnu umaya waa saxaabigii saddexdii saxaabiya dagaalkii tabuuk kaba hadhay ee rasuulka ilaahayna muddo hadalkoodna xataa dadka uba diiday kaba mid ahaa inay isaga oo haweenaydiisii nin ku sheegay bal ninka waa magacaabayba inay arrintoodii kuba soo degtay barhkood baa markaa eeg in badanoo culimada ka midna taas bay horreysiiyaan xadiidkuna waa inoo dambeeya xadiidkaasna waxaa la socda ninkii ugu horreeyey licaan laba yimi inuu hilaal ahaa fi lislaam markaa taas bay barhkood yidhaahaaneen laakiin siyaalahay kuma jamciyaan waxaa kaa mida waana imaam nawowiya say u iilanayaanba labada arrimoodba inay aada isugu dhowaayeen oo dee su-aashani ay dhacday hilaalna waktiyadaasay dhacday oo markaa markii dee hilaal su-aasha weydiiyey kana weydiiyey waa umuuro aada isuguba dhowaa inay labadii xaalaba iyo qisadii waa qiso keliyay wada lahaayeen aayaadkani ay kuba soo degeen hilaalla uu licaanka ugaba horreeyeyn xagga licaanka fulintiisa hilaal ugaba horreeyey ee laakiin xagga shaniga nusuulka qisada labadan arrimood oo aada isuguba dhowaa ay kusoo wada degeen waana sida bal matalan imaam nawowi iyo qaarkood ay u iishaan waxaana ay culimmada ay yidhaahaanba sawnawi halkan soo naqlinayo waa waqti dambay ahayd oo waa sanadii sagaalaad ee hijirada shacbaan haddaanay kaba dambayn shacbaantii sanadii tobnaad aanay noqon ayay qisadani ahaydba bal markaa markii arrimahani ay dhaceen ayaa licaankan dee ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ku tafsiiliyey aayaadkaa suurat nuur axaadiidana inoogaba soo socda ayaa ilaahay soo dejiyey oo dariiq ah ninkuna inay isagii haweenaydiisii waa ka yidhi waxaasay samaysay qaadif buu noqday iyadii ceebtaa kuba sheegay xaddii qadafka kaba imanaysiya ruux muxsan oo tidhaaho waa zaania waa dembi weyn siddeetan uloodna ruuxaasi waa mutay bal markaa xaddaasi kagaba dhacdo taas bay bal matalan dariiqaas baa ilaahay subxaanah wa tacaala ma aayaadkan baaba ilaahay jideeyey jidayntan la jideeye licaankuna siday culimmadu yidhaahaan waa lixifdi alansaab ansaabtii iyo nasabkii dadkoo la ilaalinayo iyo caradii ama ceebtii oo bal matalan aswaajtii iyo waxyaalaha dee ruuxii wixii kuba iman laha guraa firaashkiisi xumaadiya waxyaalaha caynkaasa oo meesha lagaba saarayo bal taas baa waxa weeye arrintu ahayd xagga licaankana dee lacni iyo qadab labadaba aayaadka qur-aankay kuba yimaadeen iyo oo in midkoodna odhanayo korkiisa ha ahaato lacnadii ilaahay midna waa haweeneyday odhanaysa cadho ilaahayba korkeeda ha ahaato haddii isagu beenshe uu rur sheegayo waxaa markaa waxay leeyihiin licaan looba doortay oo loo horreysay oo laftigii qodobka labadaba aayaddii way kuma sugan yihiin marka leega laftigii lacnada ayaa aayaddii horeeya xagga dikriga kagaba horeeya bal ninkoo isagu kelimaadkaa isticmaalaya jaanibkiisuna waa ka bilaabaya waxan ee xooga badan isaguna licaankii bilaabaya kolkol licaankiisa iyo licaankeeduna way kala hadri karaan haddii iyadii ay aamusto amase ay qirato oo licaankiisii laakiin iyada licaankeedu kiisa kama gu'i karo umuurahaasaa keenay bay leeyihin in lafdigii licaan ama dee arrintii lagaba dhigo oo licaan looba isticmaalo calaa kulli xaalinna bal waa taas arrinka licaanna waa dee waa habaartankan kelimaad ay ishabaarayaan ay laba imanayaan ee alfaadaha qaar ay nooga dambeeyaan qur-aankana ay noogaba sugan tahay licaankuna waa nooc dhaareed uun walow shahaada ay la socoto waa dhaar shahaada ay laba socoto sheekuna culimada wuxuu kala soo noqonayaa xagga dhaaraha markay noqoto shay dhaartii lagu celceliyo dhaartu ay tacadudayso licaankan iyo qasaamaa jira oo ninku hadduu markuu mar keliya lama yeelayo afar goor waa inuu wixii ku celiyo mar shanaadna sheego waa alfaado aan leenahay macno dhaareed bay xambaarsan yihiin shahaadana way jirtaa dhaartii oo lagu celcelinayay noqonaysa haweenna waa saasoo kale shan goor afar goor waxbay ku celinaysaa marka shanaadna wax kale odhanaysaa bal markaasoo waa dhaar lagu celcelinaya halkan qasaamaduna marka dee haddii ruux meel lagu dilo oo ciddii shay aan la garanayn laakiin cid lagu tuhmayo ciddii loo soo qabto dhaar baa jirta qasaamo la yidhaaha ay dhaaranayaan laakiin konton ruux baa dhaaranaya ruux keliya dhaartii maaha waa konton dhaarood baa meesha imanaysa waa dhaar tacadudaysa macnaha wuxuu leeyahay ay maanta wax tacaduda labadaa meelood baa jira arrin kalena uu sheego walaa yamiina fi jaanib lmuddaci ilaa fiihima markay dhaar ay noqoto waa dhaar aan idhaahno ee muddaci iyo muddaca calayhi jiraan dhaarta waxaa dhaarta muddaca calayhiga mudaciguma dhaarto mudaciga bayina laga doonaya laakiin dhaarta jaanibka muddaca calayhiga ayaa dhaarta ka wax loo sheeganaya markuu gafiro kii wax inkirsanaa baa dhaarta laga doonaa laakiin maxay tahay buu leeyahay labadan meelood iyadna labadan masalo ayaa ruuxii wax sheeganaya muddaciga ahaa uu dhaartaa oo imika halkan aymaantiina ninku isagoo le haweeneyden waxnay samayso o qadfaya ayaa isagii dhaar uu laba imanaya ee halkii ay ahayd bayino inuu la yimaado bayino maba haysto qasaamadana dee ciddii wax sheeganaysa lahayd qoladan baa wax naga dishay ama ninkaasaa wax dilay kol haddaanay caddayn kala jirin ayaa laga doonaya konton dhaarood ama konton in iyaga ka midi ay dhaartaan inuu kaasikiid ka dilay ahaa ama waxaan lagaba dilay oo markaa wuxuu leeyahy jaanib muddaciyo ay dhaari ka timaadana labadan masalaa jirta ama labadan meelood waa licaanka iyo qasaamo jaanib muddaci iyadoo ay tacadudo dhaartay soo noqnoqotan iyo takaraarkeedna labadan baa jira waa faa'iido weyn oo uu markaa sheekhu raximah llahu tacala halkan noo dhigtay xadiidkana waan sii wadaynaa fad markaa masalana de hadha u laabna yaqtulu fataqtuluunahu wixii ay keenayseen marka wuxu uhi qaala sahl fatalaacana eeg way yimaadeen oo markaasay licaantameen habaarkii iyo licaankii baa dhacay kollayna kalaamka xadaf baa kuba sugan oo macnaa way yimaadeen oo way dee arrintii ay wuxuu yihi rasuulka ilahi fadhab faati biha macnuu waa maxay dee imaka halkan dee fajaa-a weyo iyadii baa timi arrinkuna maaha licaankii in markiiba laguba dhaqaaqayo dee su-aal baa kaba horeysa in isagii qadafkii waa la qadfay iyadii baa la weydiinayaayo haddii ay qadafkii ama zinadan lagu qadfayo ay qirato iyadna licaan ma jirto saad markii oran yihi inkaarkii baa meeshii imanaya labadoodiiba isagiina kamuu laamino markii labadiiba ay si ku adkaysteen iyadna inkaarkaas ay laba timi markaasa arrintani ay dhacaysaayo fatalaacana macna way timi way diido way dafirtay wixii markaas baa isagiina dee tiibuu ku adkaysanaya markaasay fatalaacana way licaantameen wa ana maca annaas eg sahl waan la joogay buu leeyaho maalintaasoo dadkii meesha yimi ayaan kaba mid ahaa cinda rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi agtii falama faraqa markay dhaartoodii ama licaankoodii dhameeyeen labadiiba eeg isagii iyo iyadiiba ayaa qaala cuwaymir cumayr wuxuu yihi kadabtu calayha kadabtu waa been sheegtay calayha korkeeda oo wixii aan ka sheegayayba waa been yaa rasuul allahi in amsakto haddaan haysto oo haweeneydan haddii aan sii haystaba dee mana ogeyn xukumka kol haddii lacaanku dhammaada inay kala soconayaan dibna aanay isugu banaaneen taasna way ka qarsoonayd markaasuu leeyay nin been sheegay baan noqonaya korkeeda ku been sheegtay haddaan sii haysto fadallaqahaa alaaan saddex dalaqood buu israaciyey fadallaqahaa alaaan qabla an yaamurahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam intaanu amrinba rasuulka ilaahay taas aanu amrin kolleyna qolooyinkii le saddex dalaaqood waa la israacin karaa bal bukhaari ba baab man ajaaza alaaqa alaaa majawaz xadiidkan iyabuu soo qaatay oo qolooyinkii lahaa dee waa banaynayey adiladoodii kan weeye walow aanu maxal imika dalaaqani kuba dhicin oo dhicaankii bay ku kala tegeen been qaala ibnu shihaab ibna shihaab baa wuxuu yihi waa xadiidkii raawiya xadiidkiie taabiciga sahal ka warinayay fa kaanat waa furqadaasi waa tilka oo kala tagaha ay kala tegayaan labadii kol haddii licaankaasi dhex maro waxay noqotay sunat almutalaacinayni labadaa licaantamaya ee habaartamaya dariiqadoodii iyo dariiq ayay noqoto kol haddii licaanku dhaco taam noqdo way kala soconayaan shaqo dambe iskuma laha dib dambe isana xalaal isuguma noqonayaan oo taas xalaal isuguma noqonayaan wey bal qisada insha allahu tacaala way noo socon doontaa ee cibaaradana yaqtuluhu fataqtuluunahu bay halkan culimadu masale soo qaadaan masalan dee imaka licaankaasi xuduudna maba jirto hadday dhacdo san oo kale nin ay qabsato oo haweenaydiisi de intuu waxaan kuba intaas ama waxaanu kuba arkay ruuxii uu dilo maxaa xukumkiisu noqonaya de kolley markay noqoto dil yimaado horta isagii waxaasuu samaynayey oo haweenaydaydu saasuu samaynayey waa sheegasha iyo dacwo unbay noqonaysaaye maxay arrintu noqonaysaa kolley jumhuur culamaa waxay leeyihin dee meeshii xad baa taal qowlkiisaas iyo sheegashadiisaasun lama aqbalayo haddii la helo bayino caddayn waxani inuu jiray ama dadkii ninkan laga dilay ay qirtaan waxan inuu sameeyey marka caynkaasa mal qisaasta way ka dhacaysaa haddii kale qisaasta way laasinaysaa ninkii waa in loo qisaaso taas bay noqonaysaa bal bayinaduna dee kolley afar nin oo cuduul ahoo wixii caddeeya ayaabay noqonaysaa laakiin way jiraan daaif culimada ka mida oo iyagu sheegtay haddii dee san ay dhacdo in bal matalan tani ay noqonayso uun wax shubha ah xaddii maye qisaasta ahayd lagaba rido bal wax kale in loo kaca mooyaane arrintu hadday tan tahay waxa ku xambaarayna tan ay tahay inaan bal matalan isagii taas lagu qisaas ahayd laakiin de jamaahiir culamaa waxay leeyihin arrinkani waa dee waana san siyaaqana uba soo dhigtay maye haddii aan bayino kaliya wax kale la helin iyada ma laha tafwiidkaas arrinkan waxaa lahaa suldada ayaa lahaa xaakimka ayay arrintiisa ahayd marka waxa weeyaan walo ay leeyihin hadduu run sheegayay dee dembi ma haysto oo ruuxu dembi haysta maaha say kaba cabiraan waa fi ma baynahu wa bayn allah laakiin halkan qisaasta way kaba imanaysaa bay idhahan bal axaadiisna way noo sii soconaysaa waanawabatan xadaثnي وxadaثnي xrmلة بن يحyى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب qaala akhbaranii sahl bnu sacdin ilansaariya ana cuwaymiran ilansaariya cuwaymirkaa reer ansaareed ee min bani lcajlaan reerkaa reer bani cajlaan kaba mida ayaa ataa caasima bna cadiyin buu yimi wasaaqa alxadiida eg xadiidka markii hore ibnu shihaab waxaa ka warinayay saynu sooba aragnay malik imikana yunus yunus buu sheegayaa markaa faacilka saaqa wasaaqa uu kaxeeyey yunus alxadiida xadiidkii ayuu kaxeeyey bimili xadiidi malikin xadiidkii maaliga ibnu shaab oo kale isagoo laba mida laakiin waa adraja wuxuu dhex geliyey fi lxadiidi xadiidkii uu ku dhex daray qowlahu qowlkii uu lahaa in uu yihi zuhri ibnu shaab waa cibaarayd fakan sunat almutalaacinayn xadiidkii lamay socon ee kala tagaas ay kala tagaan labadaa isdhicaantamaya dariiqadooda iyo sunnaheeda iyo caadadooday taasi noqotay hadalkaas ahaa ayaanu qaala ibnu shahaab muu odhan xadiidkii buu raaciyayo wuxuu ku daray qowlkiisana wa kaana firaaqu yaa ka taga ama kala dee firaaqa uu faaruqay haweenaydii bacdu intaa dabadeed muxuu noqday sunnatan fi lmutalaacinayni dariiqo iyo sunno la raaco labadii dhacaantamayay intiibuu xadiidkii hore raaciyey sahal qowlkiisiibuu kaba dhigay ee xadiidkuna waa ka asalkiisu marfuucaba ahaa idraajkaasaa dhacay hadalkana waa hadal ibnu shaab buu ahaa sia riwaayada maalikee kala socday intaas wazaada fiihi waxaa kaluu siyaadiyey qaala sahlun sahl baa wuxuu yihi fakaant xaamilan ur bay dhahay de haweeney markaa ur lana iyadoo uurkan la anfiyayo ruux waa licaantamaya la licaantamaya fa markaa way dhashayna haweenaydii sii baanay ku kala socdeen dee isagiina wuxuu leeyahay uurka amuu malihi oo shaqo kuma lihiye fa kaana bnuhaa inankeedii wuxuu noqday yudcaa inan bay dhashay mid loogu yeedhay ilaa ummi aabbihii shaqo iskuma laha waa inkiray waa anfiyey waanu ka go-ay eh hooyadii baa loogu yeedhi jiray uma jarat isunatu shareecadii waa dariiqadii macruufkaeed xagga shareecadii machuudadayd waxay ku socotay annahu yarisuhaa inankaas haweenaydan dee ti iyadu zina ku dhashayna waa saas oo kale iyadii waa inankeedii waa inankeedii waana isdhexlayaan tan dee ninkii intuu yidhi diiday inkiray licaankaasi uu kala gooyeyna waa taasoo kaleo sunnihii wuxuu ku tegey sunnuna maha sunnihii waajibka qaabilaya waa dariiqadii macuudkaida xagga sharciga ee lagu camal falayay annahu inanka caynkaasi yarisuha inuu hooyadii dhexlayo ne waa hooyadii eh watarisu minhu iyadna way dhexlaysaayo minhu isaga xaggiisa waxay ka dhexlaysaa maa farada allahu laha wixii ilaahay uqadaray oo macnaa waa maxay ilmahan uu ninkii uu iska inkiray ee uu dafiray ee saa ugaba hadhay hooyadii kama go-ayo way dhashay haddii isagu uu markaa ay dhimato hooyadii isagaa dhexlaya oo dhexalkeedii dee waa leeyahay haddii isagu uu dhinto hooyadii ay ka dambayso wixii faradka hooyadu ahaa ayay kaba dhexlaysaayo dee hooyaduna ama sulus bay qaadan jirtay ama suduso haddii isaga walad jiro ama walad waladkii jiro ama walaalo tacaduday iyadu dhashay dee xagga helamaaya xaggan hooyo ka walaalayina uu jiro dee markaa lix meelood maalkii meel bay yeelanaysaa haddaan intaa mid jirinna saddex meelood meel bay yeelanaysaa laakiin meesha waxaa imanaya hadday suluskii qaadato cidna aanu lahayn kale labadii sulusee kale ayaa qaadanaya dee dawaaif culimada ka mida sida shaaficiya waxay leeyihin intaa baytumaalkii ayaa la dhigaya haddaan mawaaliya waxyaalahaasi jirin waktigedii mawaalidu jirtay kuwana may waxa weeyaan iyadiibaa casababa u noqonayso wixii iyadaa la wada siinaya ama dadkii iyada dhexlayay ayaa intii yeelanaysana waa aqwaal culimada aba ee laakiin iyadii iyagii waa isdhexlayaan lakiin ninkii shaqa iskuma laha وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال أخbarna بن jurayجi qال أخbarnii بن شhihaabi عan الmتaلاacinayni ina شhihaab baa i warramay labadii lacaantamayay can الsunaةi فيma waxa sunuu yahay iyaga dhexdood can xadiiثi sahl بن sacd muxuu igaba warramay kaas ina waa mawduucaase sahl بن sacd xadiidkii akhi bani saacd reer bani saacide walaalkood ahaa mid kamida ahaa أna rajula min الأnصاari nin anصaara jaءa yimi ilى النabiyi slى الlaه عalيه وsلم فqال وxu uhi ya رasuul الlahi arأyta رajuلا وajada maعa امرأatihi rajuلا وdakra wuxuu sheegay alxadiiثa bqiصatه eg iبnu jurayج baa maanta iبnu shaab ka warinaya markii horena yunus iyo malik baynu soo maray wadakra faacilkii markaa maxaad ka dhigaysaa wadakra iبnu jurayج wuxuu sheegay alxadiiثa xadiidkii horeynu kaba soo baxnay oo bqiصatii qisadii la socotayna ay markaas ay maciisa tahay wazaada fiihi waxaan u ziyaadiyey iبnu jurayج riwaayadiisan iبnu shaab can sahl uu kaba warinayo fatalaacanaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisii baa licaanku kaba dhacay walxal ana shaahidun anigoo jooga e waxaanay culimmadu yidhahdeen ay maanta noocan oo kalea waa la adkeeyaa adkaynteeduna markaa la adkaynayaana zamanna waa lagu adkeeyaa makaanna waa lagu adkeeyaa jamacna waa lagu adkeeyaayo waa kaa markii hore yidhi wa ana maca annaasi cinda rasuulillaahi sala allahu alay waslam meel lalaba gelin keligood dadkii baa dhex jooga waa la isu dhegaysanaya waa nooc adkayn ah adkayn la adkaynayo taasi waa jamacii xagga marka la eego in makaankana waaba kana masjidka dhexdiisi masjidka meelihii kale uu kaba mudan yahay riwaayaadka qaarkoodna maxaa inisa cinda almimber mimberkii rasuulka ilaahay agtiisaoo ee kolba halka ugu mudan meeshaa la joogo waa masjidkii iyo dee mimbarkii iyo ayaaba ay kaba dhacaysaa baa la yidhi waa noo adkayn si kii balbeen sheegaya uu uga joogsado oo loogu adkeeyo xagga waktigana riwaayaadka qaarkood baa muxuu kuba yimi axmed iyo ay wariyeen waa bacd alcasri bay ahayd bacd alcasrina waa wakti mudan casr dabadi oo markaa zamanna waa lagu adkeeyaa bayna makaan ama dhaanta marka la adkeynayaba waa waxyaalihii lagu adkeynaya kuwaasi ay kaba mid yihiin haddaba markaasaa muxuu yidhi masjidkii wa ana shaahidun wa qaala fi lxadiidi isagu riwaayada ibnu jurayj wuxuu kuba yimi xadiidkii wuxuu kuba yidhi fadallaqahaa halaaan saddex dalaaqood buu kuba furay waa markii dee isagu dee arrinkan waa hubayba agtiisa markii uu lacaankii dhammaaday muu ogeyn in lacaankanba ay ku kala tegayaan markaasuu yihi yaydaan iskuba soo noqonoo saddexdii buu israaciyey qabla an yaamurahu rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam intaanu rasuulka ilaahay amrinba fafaaraqaha cinda الnabiyi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi agtiisii buu kaga tegay uu kuba faaruqay faqaala الnabiyu salى اllahu alيه wasalam dakum waa furqadan kala tagan atafriqu dakum kinaas atafriqu kala tag ah bayna kuli mutalaacinayni laba kastoo madaakum kiinaasi waxa weeye waa altafriiqu bayna kuli mutalacin waxaa imaka dhacay kala socodka licaanka naftiisa ay ku kala tegeen maha furitaankiisi waa tafriiqa ahaaday bayna kuli mutalaacinayni laba kastoo licaantamaya tafriiqo ujeedadu laba kastoo licaankaasi dhex maro markaa licaankii dhammaado aimada qaarkoodna ninku markuu dhameeya abay furqadu dhacaysaa bay dhahay bar markuu licaankaasi taam noqdo axkaamtiisa maxaa kaba mida dee horta isagiina xaddii waa ka dhacday iyadiina wayadraw canha alcadaaba xaddii waa ka dhacaysaa midna lama xadayo walow midkood been sheegayo dee kii beenta sheegayana ilaahay baa xisaabinaya inay labadoodu runma wada sheegayaan beenna ma wada sheegayaan laakiin maxaa kaloo axkaamtii kaba mida dee waa kana ilma hadduu jiray ama uur jiray isagii uu kaba go-aya kol hadduu anfiyey arrinta kale jirtaana waa furqa daa'ima oonay weligood isugu banaanaanahayn ayaa meeshii dhacaysa xataa marka dambe hadduu midkood yidhaaho been baan sheegaya waxba ma soo noqonayaan taas weeye ciqaabna laguma celinaya bal markaa iyadoo kollay baabku yar dheeriyey si aan habeenka dambe insha allahu tacaala casharka oo balbaabka igu yar dhammaan karo xadiidkan oo yar dheer baan ku dari wixii axkaamana qayb waynu soo aragnay qaybana kollay dee baabkii baaba inoo socdo saas uguma joog joogsan doonowan xadaثna mحamed بn cabdالlah بn نmayri qala xadaثna abi xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata lafdlo qala xadaثna cabdالlahi بn نmayri qala xadaثna cabdالmلك بn abi sulaymaana can سacيid بni jubayri qaala سacيid بn jubayr baa wuxuu yihi su-iltu waxa lay weydiiyey can اlmutalaacinayni labadii licaantamayey fii imrati muscabin waqtigii muscab uu amiirka ahaa ayufaraqu baynahuma su-aasha baa la weydiiyey waa nin caalima waa taabici markaasaa waqtigii imradii muscab baa lay weydiiyey miyaa la kala kaxaynaya marka licaanku dhammaado miyay kala tegayaan malaa dad baa shaki kaga jiray ama dad bay kaba qarsoonayd miyay kala tegayaan mise lama kala tegaya miyaa la kala kaxaynaya mise dee arrintoodii sidii baabay ahaanaysaa hore oo dalaaqiyo waxbaa loo baahanaya muscabkan uu sheegaya waa muscab ibnu zubayr weeye waxaana uu amiir u ahaa walaalkii ciraaq baanuu maamulayey kollay markii dambe waa ta aan lahayd mukhtaar ibn abi cubaydkii safiya ay walaalo ahaayeen oo kol bilaadaa haystayba markii cubaydullah ibnu ziyaad iyo inta la dilay ay ka saareen ninkii dee ciidankii markaa diray xuseen dilay intukaasna way direenbe dee isaga dagaal bay ku dileen markii dambe dadkiibuu tatabucay iyagii markii lagaba xoog noqday muscab baa qabsaday mukhtaarna waa la dilay oo halkii madaxii ina ziyaadba keena isna madaxiisii laba keenay maradii daartii imaarada ee kuufa muscab baa markaa mudduu joogto labiyo toddobaatankii jirada ayaa cabdimalik baana ciidanka hogaaminaya cabdimalik ibnu waraan ayaa yimi oo adugu isagiina ninkani waa ina zubayr riwaayo ma laha oo kutubta inooguma laha in taabiciya weeye ingeesiyana uu ahaa deeq bana badan oo kolkol deeqdiisii badnayd aaniyatu naxriba ay kaba cabiri jireen ayaa adigu labiyo toddobaatankii jirada isna laga qaalib noqday oo cabdimalik ibnu marwan ayaa dilay dee ciidankii uu hogaaminayo isagana waxaa la keenay madaxiisii uun daartii halkii baa la keenay madaxii raggii ka horreeyey laba keenay daartii kuufe bal markaasaa labiyo toddobaatankii bay taase dee waa sano dabadeedna waa tii walaalkii xajaaj uu kuma dilay oo markaasaasaa imaaradii ama wixii adagudeetii ay u dhammaatay ibnu zubayr iyo umurihiisii haddaba musxabkan macnuhuna markaa waa maxay markii ciraaq uu joogay muscab ibnu zubayr waktigaas ahedoo su-aashu waxay ka dhacday markaa ciraaq ciraaq bay kaba dhacday isaguna saciid ibnu jubayrna waa la weydiiyey masaladii baa la weydiiyey masaladna isagii umay caddayn qaala wuxuu yihi famaa daraytu ma aquulu maan garan waxaan idhaaho famudaytu ilaa manzili ibni cumara bimaka markaasaa waxaan u socday ibnu cumar gurigiisii maka oo halkaasaan uguba tegey su-aashu kolley khilaafkoodu ciraaq buu ahaa iyada marka haddaan taan yidhaahno dee waxay nooguba sugan horta ninkii caalimka ahaa ma ninkii marka su-aashii la weydiiyo haddaanay arrinteeda uba caddayn hadduu isleeyahay nas baad heli kartaa inaanu waxba ijtihaadino bal ijtihaadkii u dib dhigo ama waxaanu hubin dee inuu ka aamuso taas oo kaleoo muu garan wuxuu kuba jawaabo arrin kalena way kuba sugantaho waa masaladii iyo cilmigii dalabkiisii in loo socdo oo hadday markaa ciraaq arrintani ka dhacday ilaa ma ku yimi waa su-aashan buu uba yimi kolley arrintan oo kale way qabsatay su-aal la weydiiyey oonu markaa cilmigeeda ahay inuu yihi markan tago ayaan xabra xabran arab aan weydiin doona markaa ibnu cabaas baa noolaa kolley malaa waktigan ma noolayno uu uguba yimi isagana xijaazun uguba yimi isagoo arrintii weydiinaya kolley aayaad tafsiirkeedna way ahaydba bal markaa halkaasuu ugu yimi ibnu cumarna madiinuu deganaayo lakiin dee xaj iyo cumro badan buu lahaa oo uu kuba shuqloonaayo kolley malaa wakti uu xaj ama cumro u yimi halkii uu deganaa un weeye faqultu lilgulaami inankiibaa waxaan ku ihi waa addoonkiisiibaa waxaan ku idhi ista'din lii i idan dalab oo waxaan doonayaa inaan u galo kolley waana waqti aan malaa yar ziyaarana ku habboonayn bay ahayd i idan dalab balgelitaan aan u galo ibnu cumar qaala wuxuu ihi markaa ghulaamkiibaa odhanaya inahu qaa'ilun waa hargalay weeyaanoo qaa'il qaala yaqiilu waa tii qayluuladii waa dee ama la seesaan idhaahno istiraaxatu nisfi nahaar maalinta bartankeeda nasashada la nastay hawliya lagaba nasto taas baa qayluulaba la yidhaahaa ficilkuna eg ficilkan kale waa isku mid maadigii ee mudaarica iyo masarkaa kala saaro qaalo iyo qaalo weeye markay leedahay qaala uu yidhi iyo qaala waa hargalay waa isla mid lakiinna maxaa la odhanaya qaala yaqiilu midna qaala yaquulu baa la odhanaya masarkii midna waa qowl midna waa qayl taas buu noqon waana tan qaylo ismigii faacil waa mid keliya qaala qaa'ilun oo dee wa huwa qaa'ilun uu yidhi oo dee wa huwa qaa'il iyo qaala oo yaqiilu fa huwa qaa'ilun iyadna ismigii faacil si keliya kuba yimi kolley dee walaa reer barhkood laqdiye intaa kaba dhigay oo fatilmariya bay kuma sugnayd oo dee shacir intay kaba dhigaan hal xidhaaro kaba dhigayo bal markaa jawaabtii kale iyo waxyaalana way meelo fatilmariya way kuma sugnayd oo dee intuu qaalo iyo qaalo unbuu soo dhigtay shicirkii buu soo dhigtay uu lahaa bal taa kala saaro taa kii uu jawaabayo yidhi bal intaa dhameeyo dee mudaaric ka bine markaasay arrinta caddaan doontahayoo tii aad ujeeday caddaan doontahay bal markaa inahu qaa'ilun tani uu yidhi maaha waa hargale waa dee jeefaa weeye uu nasanayaa gurigiibuu galo wakti dee duhura ama hadhana weeye uu hargalay wati fa samica sawti ibnu cumar baa dhawaqiisii gartay sawtkiisii waa nina caalimada ibnu jubayr qaala wuxu uhi ibnu jubayrin a anta ibnu jubayrin ma ina jubayr baa tahay dhulkana kuma ogeyna qultu nacam ha qaal udkul soo gal buu yihi fa wallahi baan ku dhaartee maa jaa bika wakti laysu yimaado maha waktigan oo waktigaa dee ruuxii uu hargelayo maa jaa bika kuu lama iman oo kuma keenin haadihi saacata saacadan ilaa xaajatan dan un baad u timi wax kaa ku keenay baa jire soo gal buu yihi oo ufasax uu idmay fadakaltu waan soo galay faidaa waaba wuxuu baaba igu soo kediyey huwa ibnu cumar muftarishun inuu gogladay bardacatan bardacada waa karbaashku aan idhaahno waa waxaan in dameer ha noqoto awrkii hama noqoto waxyaalaha rarka looga dhigo ujeeddadu waa zuhdigiisii bay tilmaamaysaa iyo adduunyo inaanu dan ka lahayn oo gobol hagaagsan iyo firaash fiican kuma wurdina waxaa bal matalan kolkol awrka iyo waxyaalahaas waxaan la saaraya ama neefkii loogaba dhigo taas baa bardaca ayaaba gogol u ahaa mutawasidun waxaan u barkanaa wisaadatan waa zahaadadiisiin adduunyo wisaadatan barkin xashwuha waxaan lagu cabeeyey ama lagu cubay liifun liif uu yahay qultu waxaan idhi aba cabdiraxmaan waa kunyadiisii dee nooc ixtiraamna way uguba sugan tahay ruuxii caalimka wax weydiinayey abd aba cabdiraxmaanow almutalacinaani labadii habaartamayey licaantamayey ayufaraqu baynahumaa miyaa la kala kaxaynaya oo miyay kala soconayaan qaala ibnu cumar ba wuxu uhi subxaana allah tacajub bay horta weeye tacajubna laa ilaha illa iyo subxaana allah way soo noqnoqotaa in looba isticmaalo mid baaba layaabkiisu noqonaya arrintani waa arrin daahira waaqac ahayd ninkana waa nin caalima say ugaba qarsoonaatay taas oo ay ugaba qarsoonaatay taf- tafriqadaasi inay jirto nacam haa markaasuu weliba cilmi kale usii siyaadiyo isagoo weliba aad u dabdiyo ciddii ugu horreysayna sheegaya dee kutub dhan baana jirta culimada kutub alawaa'il oo rag kala duwanay leyna barhkood ay madbuucin yihiin awalu man kaada waxa waxaasaa u horreeyey waxaas waxaasaa u horreeye waxaasaa u horreeyey hataa xafid xajariya baa le lakin kiisa inaan lahayn baan filaya dee rag kalena si caskariya awaaishoodii ama kutubtoodaas waabay malaa waxawey naga soo gaadheen ina awala man shaksi kii ugu horreeya halkan oo kale ay odhanayaanba dee awalu man laacana ruux lacaantama kii ugu horreeyey waa kaasoo kale ina awala man sa'ala can dalika fulan ibnu fulan hebel hebel buu ahaa ee bal waa hilaal baa dhici karta inaan ku fasirna cuweymirna inaan kuma fasirna waayo labada xaalaba ay dhacday oo qaala wuxu uhi ya rasuula allahi ara'ayta an la wajada hadduu helo axaduna midkayo imra'atahu haweenaydiisoo calaa faaxishatin xumaan samaynaysaa kayfa yasnacu muxuu samaynayaa in takallama hadduu hadlo takallama biamrin cadiim wax weyn oo dee waxaasuu sheegayaa ceebta weyn ay kuba sugantahay bal isagiina ay uguba sugantaya iyadiiba iyo qoyskiisiiba oo hadduu hadlo wax weyn buu kuba hadli wain sakata hadduu aamusana sakata calaa mitli dalika dee murugo badan iyo warwar iyo qalaq aad u weyn buu ku aamusayaayo iyadana waa wax weyn sakata ale waa calaa amrin cadiim ayaa aamuskiisu noqon aanu uba adkeysan karayn qaala wuxuu uhi fasakata الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam falam yujibu rasuulki ilaahay baa aamusay umuu jawaabin falama kana bacda dalika ataahu markii muddadaa dabasa markaa hore malaa su-aal iyo tuhum bay ahayde dabadeed buu uba yimid ninkii baa soo noqdo faqaala wuxuu uhi in aladii kii sa'altuka canhu ila aan ku weydiiyey rasuulki ilaahay ow qad ubtuliitu bihi ana i qabsatay anaa laygu imtixaanayba faأnzla allahu caza wajal haulaai alaayaati fi suurati nuur wاladiina yarmuuna azwaajahum fataraahuna uu aqriyay aayaadkaa calayhi isaga korkiisa ayuu rasuulka ilaahay ku dul aqriyay wawacadahu uu waaniyo wadakarahu uu cabsi geliyey oo waxa weeye dee ciqaabta aakhiro ayaa ka xun ciqaab adduunyo haddii aad waxaan been kuma sheegaysood iska qirato siddeetan ulood unbaa lagugu dhufan oo waxaad ka bogsan karto laakiin cadaabka aakhira waa cadaab daran tan buu kuba waaniyo haddii aad dee waxaan kaba joogso haddaanu run ahayn weeye oo akhbara wuxuu ugu warramay ana cadaab addunya cadaabka adduunyo ahwanu mid ka fudud inuu yahay min cadaabi alaakhirati cadaabkan waa cadaabka addunya waa xaddi xaddi qadafka cadaabka aakhira inuu kaba fudud yahay qaala ninka wuxu uhi laa may anigu been ma sheegayo waxaan waan arkay waladii bacataka bilxaq maa kadabtu calayha korkeeda kuma been sheegayo oo wax beenan sheegayaa ma jirto uma dacaayadii buu u yeedhay rasuulki ilaahay fawacada labadana waa la wacdiyaya intaanay wixii ku dhaqaaqin wuu wacdiyey wadakaraha wuu cabsi geliyey wa akhbaraha wuxuu ugu warramay ana cadaab addunya cadaabkeeduna maanta dee haweeney guri labay ahayde waa in dhagax lagu dilo cadaabka adduunyo ahwanu min cadaab alaakhira dee waa tawbad bay u noqonaysaa aakhire way badbaadi laakiin cadaabka aakhire ciqaab darana kana ka fudud haddii waxaana jiraan iska qiro oo qaalat waxay tihi laa may waxaasi waxba ma jir kama jiraane waladii bacasaka bilxaqi inahu lakaadibun ilaah baan ku dhaarteen been buu sheegaya labadoodiba eeg waa tan midkood baana been sheegaya arrintii baa bilaabantay fabada'a birajuli ninkii buu rasuulka ilaahay ku bilaabay fashahida wuxuu qiray ninkii arbaca shahaadaatin afar shahaado oo afar dhaarooduu bilahi ilaahay kuba dhaaranayo dee shahaadad macnaheedna way leeyihin inahu la min asaadiqiin waa sidii qur'aanku ahaa afar goor buu odhanayaa waxaan ku dhaaranayaa aan caddaynaya aan qirayaa dee ilaahay aan kuba dhaaranaya inaan run sheegayo waxa aan sheegay aan kuba run sheegayo wlkhaamisata washahida alkhaamisata tii shanaadna waa qiray waa dhaartay dhaartii shanaad muxuu kuma dhaartay waa habaare ana lacnat allahi calayhi lacnada ilaahay korkiisa inay tahay in kaana min alkaadibiin hadduu been sheegayo inay lacnada ilaahay korkiisa tahay halkana waa adabka fiicanoo wuxuu haddaanu fiicnayn naftii looba nisbeeyo ina ninkii hadduu hadlayo halkan calayhi bedelkeeda calayuu odhanaya lakiin marka waxyaalahaasoo kale laga warramayo waa la yska duwa oo dee lacnadii ilaahay korkiisa hato taas buu kuba dhaartay waa wixii u odhanayaana laga hadlaya in kaana min alkaadibiin markuu intaa yidhi ayuu dee isaga xaggiisa licaanki waa ka dhammaaday taas imika iyada xaggeeda ay wax kusoo wareegeen haddaanay licaankii la dhimanna xaddii baa lagu oogaya weeye dara-u canha alcadaaba baa ilaahay yidhi uma sanna wuxuu raaciyey rasuulki ilaahay bilmar'ati haweenaydii fashahaydat arbaca shahaadaati bilahi nawla min alkaadibiin iyadoo afar goor bay kuba dhaaranaysaa ninku waxa uu sheegaya inuu been ku sheegayo afar goor bay taa odhanaysaa wlkhaamisata ay washahidat alkhaamisata tii shanaadna waxay ku dhaaratay oo iyadoo dee markaa shahaado macnaha laba imanaysa ana qadab allahi calayha cadho ilaahay korkeeda inay ahaato in kaana min asaadiqiin hadduu run sheegayo adha ilaahay inay kuba dhacdo taas bay iyadina dhaarteedii kuba daraysaa iskuna habaaraysaa markii intaasi dhacdo khalaas way kala socdeen shaqo dhan bay isku leeyihin ma jirto dib iskuma banaanaanayaano uma de kulli uma faraqa baynahumaa rasuulka ilaahay markaas sidaasuu ku kala kaxeeyey xadiidka kolley sharxiisu riwaayaadka dambu inooguma iman ama laakiin duruqdum aan sii raacinaya kolley caawa berrin aa la iska fadhiya وxdثnي علي بن حجر السعدي قال xdثnا عيسى بن يونس قال xdثnا عبدالملك بن أbي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاacنayn baa lay weydiiyey زمن مصعب بن الزبير فلم أdرi maan garan ma أقول waxaan idhaaho فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلاacنaين أيفرق بينهما ثم ذkر wuxuu sheegay بمثل xdيث بن نمyر cabdimلك بن abi سlayman markii horeba u inooguba sugnaa ee cabdالlahi بn numayr baa kaba warinayey maantana waxaa ka warinaya ciise بnu yunus haddaba ciise ay faacilku noqonaya ciise wuxuu sheegay xadiidkii ee ibnu numayr cabdالlahi ibn numayr mid laba mida waa kaa dheeraynu kaba soo baxnay وxdثna yaحyى بن yaحyى وbكر بن أbي شhaybة وزهير بن حرب واللفظ لyaحyى قال yaحyى أخبرnا وqال الآخران xdثna سفyان بن عyynة عن cمr عن سعيد بن جuبير cmrkan waa cمr بن dيnاr عن بن cمر qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم للمتلاacنayn wuxuu rasuulka ilaahay labadii lcantamayey ku yihi xisaaبkma calى الlah xisaabtiina ilaahay korkii bay ahaatay waayo midkood baa been sheegaya inaguna ma ogin waxa qarsoon daahirkan baan raacaynaa xisaabtiinu ilaahay korkii bay ahaatay axadukumaa midkiin ama labadiina mid ahaani kaadibin mid been sheegaya weeye taasuba kolley midkiin baa been sheegaya laakiin taasi kol haddaan inoo kala caddayn midna lama xadayo kolley midkood baa been sheegaya ilaah baana kaa xisaabinaya laa sabiila dariiq ma ahaanin oo laka adiga caleyha ninkii buu ku leeyahy wax wado ood ku leedahay ma jirto shaqo kuma lihid wax alla waxaad isku leedina ma jirto oo adigu imaka halkan cismadaadii way ka go'day wax adiga zawjana kuma ahan weeye macnaa laa sabiila laka calayha qaala deeta ninkii baa wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow maali xoolahaygii aan bixiyey oo wuxuu meher u siiyey ama si kale u bixiyey ee kol hadday kala tegeen dibna aanay isuguma banaanaynan xoolahaygi xaggeen ka helayaa weeye xoolaan bixiye qaala markaa rasuulka ilahay wuxu uhi laa maala laka wax xoolo adiga kuu sugnaaday min yahu ma jirto sababtuna in kunta haddaad tay sadaqta calayha mid run sheego waxani uu run ahaa ee maalkii way milkido fa huwa maalkaasi bimaa kiibuu u sugnaaday istaxlalta min farjiha wixii aad farjigeedii kaba banaysatay haweenaydii kol haddii ninku la kulmo meherkii way yeelatay marka hadday waxan xataa kuba dhacday ee inay maalkii wuxuu ku qaadatay istixlaalkan iyo farjigeedii banaystay uu kuba tamatucay marka maalkii iyadaa leh shaqo kuma lihidoo haddaad run sheegayso dee arrintaasay kuba mudatay wain kunta kadabta calayha haddaad nin been sheegaya ato adigu ka beenta sheegaya atayna dee ceeb kalaabaad ugu dartay wixii arrintii ceeb baad uguba dartay istixlaalkaa hore fadaaka kaasi maalkii abcadu laka minha waaba kaaba sii fog yahay oo xaaladaa hore kanaa kaba sii durugsan uu kaba sii fog yahay qaala zuhayru fii riwaayati macnaa abcadu mid fogaan badan weeye laka adiga adiga waa kaa fog yahay minhaa iyada xaggeedoo shaqo aad ku leedahay ma jirto haweenadaa maal kuu soo noqonaysana maalkii waa waxay yeelatay oo ee la kulankii aad la kulantay ku yeelatay maalkii qaala zuhayru fii riwaayatihi xadaثanaa sufyaanu can camrin anahu samica saciida bna jubayrin yaquulu samicta bna cumar waa inta samacyadan soo galay baa riwaayadii zuhayr ahayd yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam وxdثnي أbو الربيع الزهراني qال xdثnا حmاd عن أyوب عن سعيد بن جuبير عن iبن cمر قال فرق رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بيna أkhaway بني الcجلان labadii reer بني cجلان waayo isku reer bay ahayn waa cuwaymir iyo naagtiisii walaalo kale may ahayno dee isku reer bay ahayn oo taas bay walaalo kuwaas buu kala kaxeeyey rasuulki ilaahay وqاala waxaanu yihi allahu yaclamu ana axadakuma kaadibun ilaahay waa ogyay midkiin inuu been sheegayo fahal minkumaa taayimin war mid toobad keenaya wixii beentii kasoo noqda toobadii way u furantahay ma jira walow ciqaab iyo wax soo noqonaya aanay jirin oo xataa hadduu isbeeniyo وxdثna بن أbي cمر qال xdثna سفyاn عن أyوba سمع سعيد بن جuبيr qال أنh سمع سعيد بن جuبيr qال أنh qاl sألت بن cمر عن اللعاn fذkr عن النبي صلى الله عليه وسلم mثl dريqii xadيiثka u dambeeyey waa kan وxdثna أbو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وبن بشhاaر واللفظ للمسمعي وبن المثنى labadaas baa lفdiga leh qالوا xdثna معاaذ وهو بن هiشام qال xdثnي أbي هiشام الدسواي عن qتاadة عن عزرة عزر بن عبدالرحمن عن سعيد بن جuبير qاaل wuxuu hi سعيد لم يفرق muu kala kaxayn almuscabu muscab bayna almutalaacineyn laba licaantamay waa muscab malaa cilmigana kaba qarsoonaa waana waqtigii imaaradiisii ciraaq labaa licaantamay uu isu daayo muu kala kaxayn qaala saciidun saciid baa wuxuu yihi fadukira dalika licabdillahi bni cumara dee waa arrintaasi markii ay dhacday isna la weydiiyey dib u weydiiyey cabdillahi bni cumar cabdillahi ibni cumar baa arrinkaa loo sheegay faqaala wuxuu yihi ibnu cumar faraqa nabiy llahi salى اllahu alayه waslm nebigii ilaahay wuu kala kaxeeyey dee xujaduna waa kaas bayna akhawey bani cajlaan labadaa isqabeeye reer bani cajlaan uwaymir iyo naagtiisii markii ay licaantameen rasuulku waa kala kaxeeyey furqadna waa fuqa abadiya dib isuguma banaanaanaya wallah subxaana wa taala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka